subax wanaagsan hori suubaniida aad star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaa kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qore wargeysyada kale ah daily nation the standard oo soo xulba idaacadda star f m aad ka dhegeysataa marka laga reebo sabtida iyo xadda wargeysada waxaa markaasi nala socodsiin yuusuf bakad iyo sidoo kale mustacab ismaaciil dhegeystaha qeybaha dambe fursadu siyaasaadka sida ku abariisteen hadalhayntu isku socodka gaadiidka iyo sidoo kale waxbarashada iyo maqalka idaacadda qeyb ay ka tahay dhegeystayaal waxaan filayaa ina si wacan qurux badan markaasi aad kusoo wada kacdeen kuna dhageysaneysaan star f m codka gobolka waqooyi bari wargeyska saaka waxyaalaha markaasi kala duwan ayaa isha marinaynaa wargeyska dhanka siyaasadda ayuu saaka ciwaan markaasi kaga dhigay mada karwa wargeyska the standard mada karwa iyo sidoo kale madaxa xisbiga azimiyo oo markaasi koofiyadahaas u kala bedelay mada karwa loo xiray koofiyadda azimiyo lomoja halkaa sidoo kale raila odinga loo xiray koofiyadda naak ay markaasi horkacayso gabadhaas ama haweeneydaasi the ayo lady ugu magacdireen waxaa sidoo kale wargeeska dhinaca kale aad ku arki doontaan mise ku maqli doontaan dhegeystayaal bogiisa shanaad wargeeska in markaasi xabsidaa in laga dhigay saaq robow oo markaasi ah nin sida wargeeska uu qorayo al-shabaab dhaqaatiir gacanta u geliyey waa wargeeska siduu qoraya dhegeystayaale waxaa sidoo kale wargeeska halkan saaka uu qoraya booni kalwaale iyo sidoo kale malaala ayagana dabcan wada shaqeyntooda waxaa markaasi ka jelay kadib markay wada fadhiisteen guddiga kenya kwanza waxaana markaas horkacay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga a n c musenia mudavadi iyo sidoo kale ford kenya moses watengula ayaa markaasi ka wada shaqey haddaba maxay ka wada hadleen arrimaha ayaa wargeyska buggiisa toddobaad saaka qoraya intaa ka garanaya wargeyska arkayna dhegeystayaal waxaa sidoo kale maqli doontaan sidoo kale meelo qaar ayaa markaasi lagu soo rogay bandow waa dhankaasi gaarisa sida buulo ah xaafado qaar ee ka tirsan iyo sidoo kale in la amray in si deg deg ah loo soo saaro dabcan xafiisa halkaasi loogu furo ee ku aadan waa dabcan waa jifafka dhegeystayaal wargeyskan ku bilaabo boggiisa lixaad saaka ciwaanna halkan boggi hore uu kaga dhigay isbedelka markaasi ku imaan karo dabcan madaxweyne ku-xigeenka haddii mada karwa ay qeybta markaasi imika la safatay madaxa xisbiga azimiol omoja halkan wargeyska saaka wuxuu qorayaa naag kenya ayaa markaas imika ku biirtay azimiol omoja iyadoo sidoo kalena sheegtay inay qeyb markaasi ka noqon doonto xilka markaasi ugu sare madaxtinimada laakiin azimiol omoja haddii markuu biirtay horana sidoo kale ay qeyb markaasi ay wada saxiixdeen xisbigii ama isbeysigii one kenyan alliance horkacaya madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka hore dalka stephen closm sioka iyo jirongo iyo sidoo kale kano haddana waxay markaas iska fogeysay in ay markaasi hanaanka geedi socodka isbedelada ay wax ku wada sixdeen ay markaasi meel aysan u jeedin waxaana markaasi mar onkeli laga warheeray in raila dabcan madaxa ku-xigeenka hore dalka stephen closm sioka inuu ku biiray azimila omoja laakiin markii u dambeysana hadallo fara badan ay markaasi soo baxayeen oo saxiixyada qaar ugu sheegay in ay markaasi loo hoggaansamin mise xanaanka la rabay aysan u wada raacin taasoo ku sheegay in ay markaasi ku sameynaan wax blagmailing la dhaho mise ay jahwareerinayaan madaxa xisbiga naaken maada karuwa ayaa markaasi sheegtay inay dooneyso imikan inay go-aanka markaasi kabadambeynta soo qaadan doonto sida markaasi qaar ay aada loo qorayo inay noqon doonto dabcan qofka madaxweyne ku-xogeen ay markaas uu ka dhigan doono raila waa sida hadallada qaar ay sheegayaan inkastoo laakiin halkaasi hardanka iyo dagaalanka ay ka socdo cidda markaas madaxweyneha ku-xigeen uu ka dhigan doono raila odinga peter kenneth dad markaas aada uga agdhow iyo weliba qorshaha markaas u wato madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ayaa sidoo kale meeshaasan ka marneyn laakiin koroonka waxaa markaasi ku jira imikan mada karuwa oo si toos ah cid weliba markaasi aada loo hadalhaynaya ama loo hadalhaya baaritaano markaasi rasmiya lagu sheegay in ay markaasi gabadha mada karuwa xisbiga naag ku socotay usoo halgantay sidoo kalena qaar ay sheegayaan inay u qalanto kursiga madaxweyne ku-xogeynimada sida ay qaar sheegayaan dabcan halkan wuxuu qoraya wargeyska naag kenya dabcan mada karuwa waxay leedahay afbin lukin kinley dabcan si aadhow ayaan u raadinayay inaan markaasi nolosh dabcan aan aada ugu halgamo dabcan tani ayaa ii xaqiijinaysaa waxyaalihii adkaa aan soo maray iyo waxyaalaha markaas dadka wanaagsana aan markaas la soo shaqeeyay ee qeyb markaasi ka azimiyo lawomoja waxay leeyahay thats all needed taasu midda loo baahanahay ama loo baahan yahay sida ay sheegaysa iyada waana sidaa markaasi ay imikan kaga soo agdhawaatay raila odinga haddaba guulaha iyo rajada markaasi dhinaca kale ee bidixda ah ayaa imika la fiirinaya waa dhanka madaxweyne ku-xigeenka haddii madakarwa garabka markaasi ay isqabsadaan ama sidoo kale gorob uu ka helo raila odinga hadda maxay u dhimaysaa dhanka bartamaha dalka oo imikan taageero xoogan boqolkiiba toddobaatan lagu tilmaamay inuu ka wato madaxweyne ku-xigeenka wataay mid markaasi kala go-eyso bartamaha oo markaas u kala safan doonto wuxuuna markaas wasimiyo taageersan ee qaybta markaasi ku taageerayna gabadha markaasi bartamaha kasoo jeedo emada karwa ama qayb markaasi ay ku taageerayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halka markaasi qaybta fog la fogeeyey raayala odinga balse wuxuu markaas cuskanaya ama raasanayaa mise xudxudasho xoogan ka sameynaya dadka kasoo jeeda weliba siyaasiyiinta u horkacay madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ee bartamaha dalka kasoo jeeday weliba xubnaha markaas uga dhow peter kenneth iyo sidoo kale gabadha imikan ee la asxaabta noqotay dhegeystayaal horana markaas kaga soo horjeetay azimiyo la umoja oo markaasi doonaysa gooni socodkeeda ama goonigoosodkeeda inay markaasi ku matasho wadanka ee hogaanka ugu sare waa sida markaas wargeeska bogiisa saaka uu qorayo bogiisa lixaad wargeeska the standarda waxaa halkan dhegeysa wargeeska lagu qorayaa xabsidaayin in lagu xukumay isaaqa robow oo markaas remandera ah kadib markii maxkamadda nairobi ay ku xukuntay shalay inuu markaas qirtay inuu ka qaybgalay kana dambeeyey afduubkii markaasi loo geystay laban dhagaajiir ah oo ka horgalayay wadanka ayna kasoo jeeda wadanka cuba nimanka hereera iyo sidoo kale hernandes ayaa markaasi laga afdu wadanka dabcan wadanka weliba qaybta markaasi mandera iyagoo halkaasi isbitaalka weyn ee mandera ay ku sugnaayeen kana caawinayn dadka inay markaasi caawiyaan ama ka daaweeyaan waxaana markaasi leeyahay isaaq robo ayaa markaasi loo soo maray hanaanka lagu afduway kuwaasoo laba sano lagu haystay wadanka soomaaliya laakiin wadahadal iyo dhinacyo kala duwan ayaa markii dambe lagu soo sidaayey kooxda al-shabaab ay ku sudayeen laakiin ciidamada markaas a t b u-da ayaa markaasi baaritaano iyo gacanta ku hayay isaaqa robow markii dambena markaasi shalay go-aanay ka gaartay maxkamadda laguna sheegay inuu markaasi uu yahay qof dambiile ah sidoo kalena ku xadgudbay xeerarka wadanka isagoo markaasi dad kale gacanta u geliyey isagoo kenyaan ah dhegeystayaal horaan waxaa markaasi loosidoo kale laba kiis loogu haystay in sharciga wadanka uu si sharci darro ku qaatay laakiin markii dambe maxkamaddu waxay sheegtay in uu ninkaasi isaaq robo uu yahay qof kenyaan ah qof wadanka sidoo kale u dhashay qof remandera ah inuu u dhashay ayaa markaas dabcan ay qirtay waxayna markaas sheegtay inmarkaasi loola dhaqmi doono sida markaasi kenyaanka kale loola dhaqmay maxkamadaha waxaana markaas sheegtay qeybta baaritaanada xooganaha ay socday in uu asaga ka dambeeyey afduubka ee markaas loola baxsaday iyo weliba nin askari oo ayaga la socday ilaalo uu ahaa inay markaasi la dilo dhegeystayaal sida wargeyska uu qorayo wargeyska dabcan qeybtiisa bogiisa toddobaad saaka halka wuxuu qorayaa booni khalwaale iyo sidoo kale malaala ayaa oo isku haysta dhegeystayaal kursiga gabaarnimada ee dhankaasi iyo dhegeystayaal kakameega waa kilafas malaala waxaa halkan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto shalay khudbada uu jeediyey kaga hadlay dhinacyo fara badan ay taabanayso suurtagalnimada markaasi in ay nomination ka dhacdo meelo fara badan ayaa haddana waxaa markaasi aada iskugu dhow isku haystaa in cidda markaasi ku matalaheed kakamega county dhegeystayaal dabcan waa kakamega county in booni khalwaale uu markaas uu soo taago isaga sanadka halka malaalana markaasi loo daayo kursiga imikan u tartamayo ee gabanarnimada taasi ayaa markaas in badan isjiid ayagoo halka meel ka wada tirsan ee kenya kwanza ayaa haddana waxaa markaasi la raadinayaa sidii xal loogu helaa meelaha markaas iyo xubnaha siyaasadda ay ka taagan tahay kana kacsan tahay in markaasi buuq fara badan uusan ka helin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto qorshihiisa iyo hadalladiisa ayuu markaasi doonaya inuu kaga dhiidhiyo kuna sheegay inay isku fahmaan cidda markaasi hogaanka ay labadooda ku qaadan karaan wadahadal iyo weliba ixtiraam fara badan ayaa booni khalwaale waxa uu u daayay closof malaala oo markaasi ka yar inuu asaga qabto xilkaasi halka sanad uu asaga ka noqdo sida wargeyska saaka uu qorayo haddii booni khalwaale uu sanadkan uu ku guuleysto qaybta sanadka waxay u noqonaysaa toban sana oo shantii sor hore ayuu markaasi kasoo shaqeeyay sanadka dabcan shantaas dhexena dabcan kuma uusan guuleysanin sida wargeyska uu qorayo madaxweynaha dalka uhuru kenyaata dabcan waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto asagana ololihiisa meelaha kala duwan uu kala geenayo wuxuu markaasi kenyaanka shacabka markaas ugu baaqaya inay markaasi ololihiisa siyaasadda ay ku doortaan ama waxyaalaha markaasi halkudhigiisa ama halkubeegiisa ee tahay sidii wadanka markaasi loo kobcin lahaa dhaqaalahana sare loo qaadi lahaa will put aside one hundred billion to create jobs ayuu leeyahay qayb ayaa markaasi u dhigi doonaa qeybaha dabcan wax dardergelinta shaqada abuurka iyo weliba dhalinyarada oo markaas u baahan dabcan dhalinyarada oo markaas lagu qiyaasay inay yihiin afar milyan oo shaqalaana waa tirada markaas sii badanaysa oo wargeyska uu qoraya saaka oo madaxweynaha sheegaya in waa madaxweyne ku-xigeenka haddii markaas la doorto in isbedel xoogan ku keeni doon waxna ka qaban karo wuxuu leeyahay dad ayaa markaasi ugu cararayaan arrimo markaasi dembiye ah oo markaasi sheegayaan in aan lugta kula jiro laakiin taasi waan ka madax bannaanahay haddii doorashadayda ama sidoo kale xilkayga doonaya in lagu carqaladeeyo taasi waxba ima dhimayso waxaa sidoo kale soo hadalqaday in aboodhaboodhaaleyda markaas lagu tilmaamo ayagana inay yihiin kuwa burcad ah kuwa markaas dhib kala duwan geysto taasi isagana waa u difiray wuxuu ku sheegay in taxadar ay markaas boodhaboodhaaleyda ay ama kuwa dhugdhugleyda ay sameeyaan sidoo kale ka fogaadaan arrimaha qaar ay dembiyada markaasi nolosha ay gelin karto halkaasuu difaacayay kadib markii markaas raaf ay dowladda sameysay ama dabcan wax isbedel lagu keenayay boodhaboodhaleyda kadib markii gabar dhibaato laga soo gaarsiiyey wadada markaasi wadada markaasi nairobi gudaheeda gobodhaasoo kuwa diplomatska ah ay ka shaqeysaa nairobi kuwaasoo carqalad markaas lagu sheegay inkastoo dadka ka dambeeyey qaarkood lasoo qabtay ama ninkii markaas masterminded ah ama ka dambeeyaba ay soo qabteen ciidamada dambe baarista d c iyada dhegeystayaal kuuriyataani iyo xisbiga markaasi loo yaqaano dhegeystayaal eesoo dabcan xoolodhaqatada ee asalka ama oomanaha ee upia ayaa shalay iyagana markaasi daafurteen iyagoo markaasi sheegay in ay cidda soo gashay la xisaabtami doonaan sidoo kalena ay wadanka geedi socodkooda qayb ay kaga noqon doonaan dadka xoolodhaqatada iyo kuwa markaas asalka kulankooda shalay ay qabsadeen ay markaasi dirafda ku saarayeen geedi socodka isbedelka biyaha iyo weliba dhanka ammaanka iyo weliba xoolaha laiska dhaco inay markaasi xal u heli doonaan kuna xisaabtami doonaan shaqsiga markaasi xilka u qabanaya madaxtinimada ee sanadkan labada kun labay labaatanka kuwaasoo ku sheegeen in isbedel xoogan ay ku keeni doonaan dhaqdhaqaaqana ay madka halka noqon doonaan waxaana sheegaan ciday markaasi u hogaansamayaan ama sidoo kale ay dabafeeli ama ku dabafeeli doonaan mise ay raaci doonaan inuu noqon doono madaxa xisbiga odm raila odinga sida markaasi shalay ay ku sheegeen azimiyo laumoja waxayna markaasi sheegayaan in upia ay qayb ay ka tahay markaas azimiyo laumoja oo markaas wada shaqeynta madaxweynaha soo socda ay ka wada shaqeyn doonaan waxay dabcan oola jeedaan raila odinga waxaana sheegeen inay difaaci doonaan dadka xoolodhaqatada iyo weliba meelaha gobolada oomanaha ee xisbiga ay la soo baxeen dhegeystayaal mustax baan ku wareejiyay iminkan wargeyska kale the daily nation dhammaantiisu wax wanaagsan ayayna leeyahay meel walba joogtaan
hagaag subax wanaagsan dhegeystayaal wargeyska daily nation haddii aan soo qabto warbixinada ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee subaxan uu daabacayo ee waxa uu wargeyska bogga ugu hore ku qorayaa warbixin ku saabsan haweeneyda lagu magacaabo mada karua oo maalinkii shalay aheyd ku biirtay garabka raila odinga haweeneydan oo iyadu sidoo kale ka mid ah amaba hogaamisa xisbiga loo yaqaano naag kenya ayaa waxaay ka mid tahay jilculusta kasoo jeeda dhanka iyo gobolka bartamaha dalka si aadana isha lagu hayay maalmo badan waxa ay u furneyd inay ku biirto garabka raila odinga iyo weliba garabka william ruto laakiin waxay maalinkii shalay aheyd sheegtay in iyadu ay indha indheysay oo ay eegtay cidda markaasi waxay tiri labada dhinacba musuq maasuq waa ay jiraan laakiin waxaan eegayaa dhinaca markaasi musuqooda uu yaryahay oo dad wanaagsan ay ku badan yihiin waxayna tiri garabka azimiyo ee reyla uu hogaamiyo ayaa dad wanaagsan ku badan taasi aanu ii suurtagelinaysaa in iminka aan si toosa ugu biiro reyla odinga waxaana halkaasi usoo qaatay labada siwiil ee ruto iyo reyla oo iyagu halkaasi ee isfiirinaya is eegayana sidoo kale hoos wuxuu ku qorayaa dhanka ismaamulka kakameega ninka lagu magacaabo boni xalwaale ayaa waxauu isagu ogolaaday in senatarka iminka ee kakameega cleofas malala uu halkaasi si toosa ugu tartamo isbahaysiga kenya kwanza gavanaha xilka gavananimo ismaamulka kakameega labada nin oo ka kala tirsan malala oo ka tirsan xisbiga musale mudavadi ee a n c halwaalen wuxuu ka tirsan yahay u d a ee william ruto laakiin waa hal garab waxayna leeyihiin iminka mid baa mid u daayay arrintaas oo madaxweyne ku-xigeenka uu ka shaqeeyey sidoo kale waxaa lagu wadayaa leeyahay in laga shaqeeyo wavinyan deti iyo sananzoyka iyaguna u tartamaya ismaamulka machakos xilalkooda kala duwan dhegeystayaal aan kusii soconno bogga lixaada wargeeska waxa uu ku qorayaa in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha i e b c uu qandaraas la saxiixday shirkado kuwaasi oo iminka ka shaqeyn doona soona habeen doona waa sanduuqyada codbixinta iyo sidoo kale ee warqadaha lagu codeynaya midka lagu codeynaya madaxweynaha gofanaha senatarka wakiilka habeenka xildhibaanka iyo weliba wakiilka deegaanka ayaa lagu wadaa in ay soo markaasi waxaa leeyahay qandaraaskan oo ku kacay saddex bilyan oo shilin ayaa waxaa la siiyey shirkada lagu magacaabo p leox kuwaasi oo kasoo jeeda dalka greeka dhegeystayaal arrintan ayaa ku soceysa leeyahay iyadoo sidoo kale uu jiro kiis kaasi oo iyagu ku saabsan in sanadkii labada kun iyo toban iyo todobadii midaas micnaha waa qaabkii loo isticmaalay iyo sidoo kale sanduuqyadii la isticmaalay arrimahaasi oo dhan laga jawaabo arrintaasi oo maxkamadda ay sidaasi ku amartay kiiskaasina waxaa leeyahay iminka i b c kamaysan jawaabin balse sidaasoo ay tahay iminka waxaay gudagelayaan guddiga wuxuu gudagelayaa inuu soo iibsado sidoo kalena dalka keeno waa amaba iminka uu qandaraas la sii galoba kuwa iyagu ka shaqeeya arrimahaasi shirkadaha eanu kusuunahay in dalkani kenya aan laga hagaajinin dhegeystayaal aan kusii soconno waxaa leeyahay sideed boqol iyo afartan kun oo ah dawooyinka looga hortago ama talaalka covid nineteen ayaa u muuqda kuwa markaasi iska halaabi doona iyadoo aan haysanin ama aan jirin cid markaasi isticmaalisa leeyahay dhegeystayaal guddiga waxa uu leeyahay in ka badan hal dhibic sideed milyan oo ah talaalka covid nineteen ayaa waxaa suurtagal ah in markaasi expar ay noqdaan ama ay halaabaan waa saddexda asbuuc ee soo socda sidaa iminka ay sheegayaan saraakiisha silsile ee wasaaradda caafimaadka ilaa i shalay waxaa leeyahay sideed boqol iyo afartan kun ayaa durbaba hallaabay waxaan la-yahay dadkii iyagu markaasi isku talaali lahaa dhegeystayaal talaalkaasi dadkii qaadan lahaa ayaa lala yahay ayaa iminka warbixintu ay sheegaysaa waxaa leeyahay toddoba iyo labaatan milyan oo ah talaalka covid nineteen ee kenya heshay ilaa iyo covid nineteen markii uu bilowday laakiinse toban iyo toddoba keliya toban iyo toddoba milyan ayaanu ka hadlaynay oo keliya ayaa la isticmaalay taasoo micnaheedu tahay in ka badan toban milyan oo ah talaalkaasi ayaa yaala oo dad isticmaalo layahay balse wasaaraddu waxay leedahay arrintan waxa ay sababaysaa ama suurtagalay tahayba in iminka ay halaabaan daawadaasi isla bogga tobanaad ee wargeyska haddii aanu eegno matiangi waxaa leeyahay iminka waxa uu amray waa wasiirka arrimaha gudaha dalka fred matiangi maalinkii shalay hadda waxa uu amray in lasii daayo dhammaan mootooyinka ay dowladdu markaasi gacanta ku haysa si gaara booliska kadib markii howlgalada lagu sameynayay mootooyinka ayaa leeyahay iyadoo wasiirka uu maalinkii shalay halkaasi ka hadlayay waa isuso ama kulan ay yeesheen guddiga qaran ee dhanka iyo boodhaboodhada ama mootooyinka waxa uu sheegay in iminka ay ugu baaqayo guddoomiyaasha dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulada iyo sidoo kale kuwa caasimada ta nairobi ay qasab ku tahay inay soo daayaan mootooyinkaasi ay gacanta ku hayaan dhegeystayaal bog koobiy tobanaad ayaa waxaa wargeyska ku qorayaa in wadada weyn ee loo yaqaano express way ee iminka laga dhisa caasimada nairobi oo ku kacay balaayiin shilin ku dhowaad sagaashan bilyan oo shilinka dalka ah ma ogtahay haddii aad doonayso inaad isticmaasho iyadoo lagu wado in xariga laga jaro wadadan in boqol iyo toban iyo shan shilin aad bixin doonto halkii marka aad isticmaalayso dhegeyste sidoo kale waxaa jiro amaba lacagahan ay kor ee usii kacayaan iyadoo ay ku xiran tahay masaafada aad ka timid iyo masaafada aad ugu safrayso ayaa leeyahay dhegeystayaal meelo kala duwan wadooyin kala duwan ayuu halkaasi soo qaatay goobo qaan ayaan arkaa saddex boqol oo shilinka dalka laba boqol oo shilinka dalka boqol iyo konton la bixinayo balse si guud wadadaasi expressway cidda taqaana ayaa garanayse haddii aad doonayso inaad ku safarto waa khasab inaad lacag bixisid dhegeyste halka sidoo kale boga ugu dambe wargeyska uu ku qorayo in safaricom ay markaasi wajihi doonto khasaare ah saddex bilyan oo shilinka dalka ah sababa la xiriira in lacagaha deymaha ah ama laga jaajgareeyo marka deymaha la qaadanayo ay doonayso in ay hoos u dhigto taasi ayaana sababi doonta ayaa leeyahay khasaare ay geysan doonto ama khasaare ay soo wajihi doono shirkada isgaarsiinta ee safaricom dhegeystiga daqiiqada kooban saddex daqiiqa ee noo harsan intaasi aan siiyo dhegeystayaasha fursad si ay nula wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin iyo sida loogu waabiristay subaxan eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan inta aan ka gaarno dhegeystayaal kooban ayaan fursad u siinaya xubintan dhegeystayaal dhegeystaha ugu hore ee qadka ku jiraan siinaya saaxiibka ugu hore star f m hallow
halo bakad iyo ninka saaxiibkiisa la jara soo dhowow magacaaga inoo sheeg wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
saaxiib iyo laayin salaam marka ugu horeysa waa saciid cabdulaahi cumar wajeer haye saciid si lamid daa wajeeri subaxan alxamdulilah walaal nabadan kuwaa berisan waxaan insha allah subxaana watacaala ugu talagalay kula socdaan haye dhanka hadaleynta waxay tahay azimiola oo mooja amaar maalinta ka dambaysa taageerasa helaysa mhm idaa gobolka waqooyi bare taageero xoog u muujiyeen aniga nafteyda waxaan kamid ahay dadka taageerada oo ah raila amolo odinga iyo madaxweynaha qaranka waa gartay aad baa mahadsan tahay saciid marka marka waxaan leenahay nijoobkeen dambaaminta dee wax u dhici doonaan hagaag aad buu mahadsan yahay saciid wajeer oo naga soo wacayay dhegeystaha kale aan siiyo wicitaanka qadku jira star f m hallow waa ka xumahay dhegeystahaasi xigaha star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa cumar khiyaara jooga magaalada mandhera haye mandheera iyo subaxan cumar
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan loo waabarisay ilaahay nabadgelyo waana siiyey Ah, ilaahay garta.
ayaan baryayna abaarta allah naga soo bixi roob allah na siiya mhm dhammaan dhegeystayaalka star fm ku xiran muscab eh, yuusuf bakat eh, maxamuud daahir dhaqane eh, axmed dhimbil oo nairobi jooga nin ismaaciil la dhaho magaalada mandhera jooga taxi wada nin la yidhaha sabriya dhammaan taxileyd magaalada mandhera iyo macalimiinta star fm ku xiran kulli waa salaamaya aad baa mahadsantaa cumar mandheera star f m hallow
asalaamu calaykum muscab wacalaykum salaam waraxma rashiid ibraahim bumuwaane haye rashiid bambaani subaxan waa fiican walaal nabad baa lagu soo kaalaya aad baa loo fiican yahay haye
otherwise ilaahay baanu baryaynaa waddanka ilaas ilaahay roob siiya waayo abaad ayaan reer roodushan abaadkooda yara ilaahay roob baa siiyaan leedahay aamin aad baa mahadsan tahay star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
walaabaha nabadda Haye- haye gaarisi subaxan
alxamdulilah intaan ognahay nabad baa lagu abrisa alxamdulilah iladii axyaana alxamdulilah iladii axyaana dhammaan bacdama amwaatana ilayhi nashuur haye walaalaha waxaan leeyahay ayaan dhaweysay shaqaaqada ay dhex martay oo dhankan waa beri waxaan leeyahay warnimo nabad baa naasla nuga leh nabad ayaa lagu nabad ayaa lagu soo toosaa warnimaya waxaan leeyahay nabad haddii la waayo nolol ma leh waxaan leeyahay nabadda ku dadaala horumarkiina waxaa way diintiina inaad horumarsiin oo nabadiina ma ag- gacanta ku qaatiin oo sharciga islaamka diina jabrin baan leeyahay aad baa mahadsan tahay hallow star f m
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
muscab iyo bakadku wax wanaagsan baa ilaahay walaal ridwaan waay waxaan joogaa dhadhaa maasha allah dhadhaa halkaan ka joogo haddaan faahfaahinana siiya cawabariga amniga maasha allah si wanaagsanaa lagu waaberisay dhammaan dhegeystayaasha iniga waxaan ileeyahay wax wanaagsan aad baa mahadsan tahay subax lamida dhegeystaha ugu dambe star f m hallow soo dhow soo dhow saaxiib
waa dhow saaxib waxaa ku weysay idaacaddan maxaa ku dhacay oo hadda saaka v o n lagama dhegaysanin halkee joogtaa
nairobi dhacdeeda waan ka waan ka xumahay aad baa mahadsantahay dhegeysta ugu dambeeyo ha dabcan waxaa moodaa in dhankaasi iyo een, cilad kooban ay ka jirto meelaha qaar balse waa lagu hoolan yahay waa la hagaajin doonaa daqiiqadaha iyo saacadaha soo socda dhegeystayaashana waa ka raaligelinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kulan wacan halkan waa sta f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaan kasta gaar ahaan arrimaha qoyska alaaba khamiis walbahdan oo kaliya si toosa uga dhegeysataan warbaahinta star maanta taarikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso sanadku waa labada kun laba iyo labaatanka dhegeystayaal barnaamijkaasi wadajir waxaad idinkugu daadihin doona anigoo amsa ismaaciil iyo weliba yuusuf bakad dhammaantiin waxaan idin leenahay soo dhawaada dhegeystayaal alaaba barnaamijka arrimaha qoyska barnaamij aada u xiiso badan aanu kaga hadalno arrimaha la xiriira dhankaasi iyo nolosha qoyska lamaanaha wada jooga amaba wax loo yaqaano wax loo yaqaano family and parenting sidoo kale dhankaasi iyo ubadka ee tarbiyadooda iyo barbaarintooda ayaa qeyb ka ah iyo weliba waxaanu ku egnaa ee dadka iyagu wada jooga wada nool ee markaasi isqaba ayaanu ka hadalnaa ee ninka iyo weliba xaaskiisa dhegeystayaal waxyaabaha caqabadaha jijira ee sidoo kale sida xal loogu heli karo iyo waxyaabaha mar walba ay tahay in la ilaaliyo laga doonayo in ilgaara lagu eego iyo sidoo kale eh, sidii in qoyskaasi uu ku noqon lahaa mid isagu ahaado mid sii dhisnaado ila waxaan ogsoonnahay in eh, quruxda qoysku yahay inuu taagnaado eh, sidoo kalena ay midaasi faa'iido iyo ahmiyad weyn u leedahay bulshada kale ee muslimiinta dhegeystayaal in qoys muslimna uu markaasi taagnaado uu dhisnaado sidoo kale in uu burburana ay caqabad iyo weliba dhibaato ku tahay ee bulshada muslimiinta dhegeystayaal Eh, maanta waxaanu eegi doonaa barnaamijka ah, ku eegeynaa dhegeystayaal ku qaadaa dhigi doonaa waa ragga iyo dumarka halka dabeecadahoodu iska qabtaan si gaara markaan u dhigo xaaska iyo ninka halka ay dabeecadahoodu iska qabtaan iskuna fahmaan halkee ay iska qabtaan oo mar walba ee isku gafaan halkee ay isku fahmi waayaan halkee ay ka kala duwan yihiin sidoo kale halkee ay isku fahmaan oo iyagu mar walba xitaa qofkii haddii si olakac xitaa uu u sameynin qofkan kale si automatiga uu iskaga ogol yahayba wixii isaga oo aan markaasi kasoo horjeedsanin keena tixgelinteeda mudan waa qodobka aanu ku eegi doono barnaamijka dhegeystayaal iyo qodobo dhowr ah i- oo markaasi ee, miiska inoo saaran oo aan mid mid u eegi doono haddii uu eba yiraahdo waa xaaska iyo weliba ee, ninka markaa halkay dabeecadoodu iska qabtaan iskuna fahmayaan keena tixgelinteeda mudan ayaanu eegi doonaa iyadoon ogsoonahay in xag iyo xaggaba la siman yahay labada qofba ay tahay in la tixgeliyo labada qofba ay tahay daryeel in la siiyo labada qofba ay tahay in la ixtiraamo labada qofba ay tahay in markaasi waxa wadadii uu doonayay loo jiheeyo looguna dulqaato dhegeystayaal oo qofka qofka kale kama sarreeyo sidaan ogsoonahay marka la wada joogo la wada nool yahayna eh, sidoo kale la leeyahay marmarka qaar ayba ku leeyihiin ninka ayaaba habboon in wax walba uu ka tanaasulo isaga ayaa boqolow ay ku leeyihiin iyadu waa iska dumar waa in la- loo dulqaataa waa in eh, markaasi laga aamusaa ayay ku leeyihiin dadka Eh, qodobka ugu hore ee aanu eegeyno waxa uu noqonayaa ee, waa dabeecadda degan ayaanu ku bilaabaynaa marka hore dhegeystayaal ee, dabeecadda degan ayaanu ka hadli doonaa ee, inta badan waxaanu ogsoonahay eh, marka ragga aanu ku bilowno eh, ragga waxaa leeyahay waxa ay ku adag tahay inay la macaamilaan ama isfahmaan gabdhaha kulul ee caradoodu dhaqso tahay ama sida dhaqsaha ku caroodo inay markaasi ee, la macaamilaan ma awoodaan ayaa la leeyahay dabcan ee dabeecadda degan marka lagu leeyahay waa in qofku uu markaasi noqonayo qof isagu wax walba oo halkaasi ka dhaca dulqaadkeeda yeelan karo dabeecaddiisana noqonayso qof aan haraka caroonin qof isagu xitaa waa la caroonaya laakiinse aan ficilkii si dhaqsaa uga filcelin oo dhaqso markaasi aan noqonin qof caradiisu ama gabadha ayaan ka hadlayna markaasi caradeedu eh, hay noqoto amaba eh, sare u qaadnato waxaana leeyahay eh, haddii hadda dumarkana dhegeysanayaan raggu iyagu inta badan waa ay ku adag tahay inay la macaamilaan amaba isfahmaan gabadha kulul ee caradeedu dhaqsaha tahay ee sida aadka ah u caroonayso adigu waxaad isleedahay eh, gabadh baa tahay kasoo qaad waxaad doonaysaa eh, inta badan waxaad leedahay waxa aniga sunta ii ah waa in eh, xaas kale eh, tusaale ahaan lila qaato ama lila soo daba keeno ama lila guursada ayaa leedahay laakiinse adiguba waxaa tahay qof eh, ninkii wixii uu doonayay uu ka heleynin deganaantii iyo weliba eh, buuqii iyo waxyaabahaasi oo dhan eh, agtaada ay ku badan yihiin dabeecadaadu ma degno waxaa tahay qof waxyar markuu dhaco afka furanayo qaylinayo caradaadu aada mar walba noqonayso hadhow dambe maxaa diidayo tallaabo kale ninka markuu qaado inuu tallaabo adiga aan ku habboonayn oo adiga aad soo dhoweyn doonin aad ku farxi doonin inuu qaadayo maxaa diidaya marka waa inaad noqotaa inuu leeyahay mid dabeecaddeedu mar walba noqoto mid degan gabdhaha aan awoodin inay markaasi ka aamusto khaladka khalad ayaa dhacaya adigu ma awoodid inaad ka aamusto waa ilama ilama aad ka dhawaajiso kuwa qaar xitaa waxaa jira moogtahay iskaga kaa soo celcelinaya khaladkii waa dhacay xitaa laga yaabo in la raadigeliyey laakiinse wax yar oo kale xitaa markuu imaado tii shalay aa lagu soo xasuusinaya eey baa lagu leeyahay shalay waxaa samaysa waa ogtahay kasii gudub birito wax kale imaanaya new taarikhdaasi taarikhdaas ee, maalintaasi maalintaas waqtiga lix saac afartan iyo shan daqiiqa markay ahayd aa lagu leeyahay waxaasaa samayse soo ma garas marka ma awoodo inay ka aamusto khaladka khaladkii laga soo tegay xitaa waxaa lagu leeyahay waa ay kusoo xasuusinaysaa mar walba ninka waxa uu jecel yahay inuu markaasi weeshado gabadha degan ee hubsiimada badan bal isdeji sidoo kale hubsiimo markii uu leeyahay adigu ha noqonin midii wax walba iskaga degdegto adigoo wax aan hubsanin ha noqonin midii toorida la soo baxdo oo qofkii kor u qaaday gacantiisa gacanteeda oo isku dayda inay geliso balse mar walba wax hubso haddii xitaa hadhow dambe ay noqoto in adigu aad xitaa dulqaadanayso oo qoyskii adigu kuu badbaadaya noqo sababteeda maxaa diidaya sidoo kale in markii amaba tusaale ahaan hubsiimo ayaan ka hadleynaa maalmahan dambe waxyaabaha xitaa lagu kala tegayo qoysaska ay ku burburiyaan arrimahaas ayaa ka mid ah hubsiimo la-aanta in xaaskii iyada maanta micnaha qodobka ugu hore xaaskii aan ku bilaabaynaa dabcan in xaaskii mar walba ay waxba hubsanin inay noqoto qof iyadu wax walba iskaga degdegaya xitaa taleefon ayaa soo dhacaya ma hubsanayso waxay leedahay allaylehe banaanka ayaa lagu joogaa tii labaad ayaa la hadlaysaa waad iqyaanaysaa ay leedahay marka waa inaad wax walba hubsataa dhegeyste amaba dadka iyagu iminka ayna dhegeysanaya oo markaasi uu aaminsan yahayba qofku haddii aan dib ugu laabtoba ninku waxa uu jecel yahay inuu weheshado gabadha degan ee hubsiimada badan oo uu aaminsan yahay in la xiriirkeeda iyo isfahamkeedu ka sahlan yahay dumarka kale iyo in markaasi xaaladaha xun aanay si bomboonin ah u hubsanayso waa si bomboonin bombooniska waa qodobka haddaan ka hadlayne wixii yaree dhacay ayaa bombooninaysa waa laba jibaaraysa waa saddex jibaaraysa afar jibaaraysa ilamaa markii dambe uu khareer noqdo wixii adiguna aad noqoto qof wixii kugu batay ninkiina dhaga hadalkii iyo weliba dabeecadii dulqaad la-aantii sidoo kale caradii dhaqso ahayd iyo waxyaabahaasi oo dhan khaladaadkii aad ka aamuseen waxyaabihii ayaa isbiirsanaya dee tallaabo kale in la qaadayo lugta in dibadda loo bixinayo wax diidaya ma lahan dhegeystayaal isla qodobkaasi dabeecadda degan si la mid ah gabdhaha iyaguna waa in markaasi loo muujiya leeyahay isla dabeecadaasi degan waa in ninka isaguna uu noqonin mid seeflabood ah oo wax walba iskaga dhexdhacaya waa inuu noqdo qof isagu dabeecadiisu ay tahay mid degan si la mid ah xaaskiisa ileen se waxaan ka hadlayno waa halka la iska qabanayo halka la iska qabanaya ee laisku fahmi layahay waa macquul marmarka qaar in qofka aan dabeecadda deganeyn oo midka kale uu noqdo mid fahma ee isku fahmaan laakiinse inta badan waxa ay noqotaa middaa la isku qabto oo nambarka koowaad kaalinta labaad meelahaasi ka gasha arrimahaasi aanu ka hadlayno dhegeystayaal dumarka sidoo kale waxaan ogsoonahay in markaasi iyagu ay xitaa xuquuq leeyihiin allah subxaana wa tacaala waxaa markaasi ku waajibiyey ninka iyo xaaskaba mid kasta xuquuqdooda wuxuuna ku dhiirigelinayaa wax kasta oo hagaajin kara xidhiirka guurka in la dhowro in la dhowro sidaas awgeed xil baa saaran labadba labada dhinacba si gaara hadda marka qodobkan oo ninka dhankiisa aanu ka hadlayno dabeecadaasi degan xil ayaa ka saaran waana laga rabaa in mar walba inuusan ka dalbanin waa wax uusan markaasi ay xaasku awoodin oo dabeecadaasi ka baxsan dhegeyste waana qodobka ugu muhiimsan ee aanu ka hadlayno ama barnaamijka aanu ku eegayno dhegeystayaal arrintaasi sida caadiga waxaan ognahay dadku waa ay kala duwan yihiin mar walba dabeecadahoodu sida ay u dhaqmaan waa arrin aad iyo aad u kala dheer sidoo kale waa in ay dadku iyagu noqonin kuwa dooqi arrimo badan oo noloshooda ka mid ah sida ay u qiimeynayaan si kastaba waa in waxaa jiraya tilmaamaha iyo dabeecadaha si good oo laisku waafaqsan yahay dadka xumaantooda iyo wanaagoodaba haddii uu xun yahay qofku uu qofka kalu ku qaadan karo haddii uu wanaagsan yahayna sidoo kale kasii fiican oo qofka kale isaguna uu ku qaadanayo dhegeyste waana qodobka ugu hore ee dhanka iyo dabeecadda degan aan sheegnay in raggu iyagu ay ku adag tahay inay la macaamilaan dumarka dabeecadoodu kulushahay sidoo kale caradoodu dhaqsaha tahay sid la mid a xaasaska iyaguna ay marba dooneynin ninka isagu dabeecadiisa aan deganeen mar walba meelo kale wax ka eega lugta dibadda kula jira sidoo kale aan wixii dhaca u dulqaadanin gabadha mar walba u goodinaya oo leeyahay hadee haddii aad isdhaqaajiso ama far aad dhaqaajiso waad garanaysaa istaahilkaaga waa inaan halkaasi dibadda ah wax ka eego waa qodobka mar walbana maalmahan dambe laiskugu goodiyo aan ogsoonahay oo ay tahay arrintaasi in laga digtoonaado layskana dhaafo dhegeystayaal qodobka labaad ayaanu eegi doonaa balse dhanka yuusuf ayaan ku wareejinayaa microfonka dhegeystayaal qodobo kale oo aada u tira badan ayaa markaasi miiska inoo saaran oo ku saabsan ragga iyo dumarka ama xaaska iyo weliba ninka halka dabeecadahoodu ay iska qabtaan ee ka kala gedisan yihiin iskuna fahmaan iyo kan tixgelinteeda mar walba mudan dhegeyste waa tahay muscabad uu mahadsan yahay dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi-bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal weliba dhagac dhanka kale ka helitaanka dhinacyada kala duwan ayaa sidoo kale meeshaasan ka marneyn dhegeystayaal haddii markaasi aad sabcan aad soo maqasheen dhiiranaanta iyo weliba qofka markaasi laga doonay weli dabeecadda kala duwan oo qofka uu heli karo ama sidoo kale uu soo kordhin karo maxaa haddana ee qofka laga rabaa ragga iyo dumarka halkee markaasi dabeecadahooda iska qabtaan iskuna fahmaan waa la shayga muhiimka ah oo labada qof marcan dabcan laga yaaba in qofka qofka kale uusan fahmi karin laakiin waxaa muhiim ah mararka qaar in laba qof isfahmayaan guriga iskugu imaadaan isku dabeecad ah oo ilaahay dabcan uu ka dhigay laba qof oo isfahmi kara ama hal dabeecad ah iyo weliba laga yaaba mararka qaar in laba qof oo dabeecadooda aan kala gedisan inaad sidoo kale isku dabcan reerka isku imaadaan ama reerkaas ay wada imaadaan imaadaan haddaba waxaa dhici karaa maxaan marka qofka kale la gudboon ama sidoo kale kaalintee dhinaca markaas uu ka qaadan karaa qofkana tixgelinta iyo weliba tilaabada markaa asaga qaadi karo yana markaasi dabcan iy mudan tahay ama tixgelinta tixgelintee yaa mudan qofka in markaas asaga uu dhegeysto ama sidoo kale labada qof ay isfahmaan dabcan dhiiranaynta sida uu kasoo hadlay horaan baa loo yiri dabcan dhiiranaantu ay ninka tustaa ee gabadhiisu ayaa markaas uu ku tilmaamay dabcan waa gabadha markaa ninkeeda tusto dhiiranaanteeda ayaa ninka markaas u qataa inay gabadhaasi leedahay gabar kartila dabeecadda ayaa markaas dabcan aad ba ugu dheeraaday kana hadlay dhiiranaanta waxyaalaha ay markaas qofka kusoo kordhin karo ama qofka markaas haddana ku difaaci karo qofka ama shaksi ahaanba qofka uu ku kordhin karo musabaa dabcan aad uga hadlay kuna dheeraaday bal dabeecadda degan qofka markaas laga dooda inta badan ragga waxay markaasi ku adag tahay in la macaamilaan haddaba markaan dib u milicsano ama aan fiirno markii caruurta dugsiga ay aadaan mise iskuullada wax ay soo baranayaan halkaa waxaa jooga macalin macalinka wuxuu soo baro ardayga ayuu markii ku dhagaa oo ardaygii waxaa laga yaaba markaas inuu ardaygii wax baranayo inuu macallin noqdo mise laga yaaba inuu noqdo nin dhakhtar ah mise laga yaaba inuu markaas weriye uu noqdo haddaba muxuu ku noqday dabcan dhiirgelintii waxyaalihii markaas dabeecaddii macalinka uu ka bartay ka fahmay ayuu wiilkaasi ku baxay laga yaaba cuniga markuu qur-aanka xifdinayo yaa xifdisiinaya macallin ayaa xifdisiinaya qur-aankaas dhan uu xifdisiinayo muxuu markaasi uu arkaya qofka in loo qabsado cashirka uu ka baxaya dabcan wuu la qabsanaya la qabsigaya halkan dabcan ay markaas dabeecadda ay ka turjumaysaa haddii adiga qofka guriga wada joogtaan mase guriga ku wada dhaqantihiin noloshana si caadi aad u wadataan maxaa mar halkaasi ka qaldami karaa waxyaala fara badan ka qaldami karaa in laba qof hal meel iskugu imaadaan dabcan marar qaar ma heshin karaan sidoo kale waxyaala qaar laga yaaba inay isku qabtaan haddana si ogsoonow dabeecadaha qaar way sii kala duwan yihiin way sii kala gedisan yihiin waxaa laga yaaba waxyaala qaar gabadha ay arkayso indhaha ka arkayso inay marnaba aysan ka hadlin ay dan iskaga dhigin howlahda guriga keliga ka qabsato isla ninka sidoo kale waxaa laga yaaba waxyaala qaar uu arkayo indhihiisa ay qabanayaan inuu sidoo kale ka hadlin dabeecadii ayaa saa ah dabcan wax markaas ilaahay subxana wa tacala qof walba uu ku kala manaystay uu ku kala abuuray laakiin isfahan gabadhu markay kulushahay markay cadhaysan tahay dhaqso ay tahay marka gabadha inay isbedesho ama inay gubato mise inay carooto in gabadha waxyaala faar ama ficilo qaar ay samayso ama gacanqaad ha haato mise caya ha haato waxyaalahaas ayaa markaas imika laga hadlaya dabcan laga doonaya ragga iyo dumarka halkay dabeecadooda iska qabtaan iskuna fahmaan ayaa tani ay ka turjumaysa dhegeystayaal haddii gabadha gacanqaada ka waran mise ay caytinto laga yaaba gabadhaas inay caare iyo caay markaas ay hawsha ay ku bedesho wax waliba ku bedesho yaa ka qurux badan in markaas xasilooni degnaansho ay markaas iyadoo qaybtaas ay soo socoto haddana yaa ka qurux badan in gabadhii ay maskaxdeeda dejiso oo sidoo kale waxa ay ingiliishka ay ku yeelaan never mind dabcan danha iskaga dhigin adiga dantaada howlahaada keli kaga soco kaga gudub waxa kale ha ku mashquulin taasi waa midda markaas looga hadlaya gabadha awooddeeda maaha markaas inay muujiso tusto ininka qaladaadka mararka qaar ay dhacayaan laakiin waxaa markaas kaga gudubsan qaladka iyadoo dhacay arkayso haddana inay markaas qaab hufnaan ah qaab dabcan wanaagsan inay haddana ay ka gasho ama angolkaas ay ka gasho ayaa haddana halkan lagu tilmaama lagu sheegaya waa dabeecadaha labada qof ee degan haddaba deganaanshuhu markay gabadha ay halkaa mudnaanta ay gaarto aad dabeecadaheeda u degnaanto halkaa maxaa ka imaanaya waxaa ka soo baxaya ninkii oo halkaas reerka ka fahmay oo sidoo kale gabadha sidoo kale bartay laakiin mararka qaar waxaa muhiim ah in aad gabadha adiga si dhow aad u barato adigoo wakti fara badan ku qaadanayo waktiga la joogitaanka ah ayaa gabadha dabcan lagu kala bartaa iyo wakti marka duruufaha kala duwan ay reerka marka ay soo somalilan ayaa lagu kala bartaa reerka haddaad ogeen haddii gabadha reerka dabcan dabeecadaheeda isbedelaan haddii markii la burwaaqeysan yahay markii nolosha ay adag tahay markii nolosha dhexaad ay tahay iyo wix markii la waayo dabcan ayaa lagu kala ogaadaa gabadha markii nolosha ee saxda ama dhabta ay ka turjumayso laakiin haddii aragto gabadh markaas isbedbedelayso bedbedelitaankaasi waa dabeecadeeda qalabsan waa dabeecad markaas nolosha aysan kusii wadi karin waa dawla- waa dabcan waa nolol ay markaas ayada ay s- dabcan eh, hubsiine aysan ku siinsan karin ama sidoo kale ay ku gortum- ku gorkortami karin ay markaas eh, go-aankeeda rasmi ay ka qaadanayso taasi ayaa markaas laga caraya laga fahma lagu leeyahay labada qof halka iska fahmayaan ayaa haddana halkeeda markaas tixgelinteeda yaa markaasi mudan tixgelinteeda yaa la siinaya mase gabadha la siinaya mase ninka la siinaya laakiin dhinacyada kala duwan ayaa halkan laga hadlaya gabadha iyo weliba ninka in ay markaas isku qabtaan iskuna fahmaan keliya ma ahan xitaa dadka markaas xa- xitaa haasabaha eh, leh ama haasabaha wataan ama dad markaas isjukaansanayaan waxyaala fara badan ayaa dhici karaan in qaar markaas isku fahmayaan haddana laga yaabaa in xalkooda markaas uu bato haddaba mar ma aragtay adag laba qof oo sheekaysanaya mise xasilooni mise hees mise waxyaala qa- dabcan samaysanayaan een, in ay noloshooda ku dejiyaan dabcan qofkaas isaga ay ka go-anta kuna samaysana maxay oga go-an tahay sameysanaya wuxuu doonaya dabeecadaasi oo qofka asaga uu la imaado miiska uu soo saartay inuu hadhowna uu aaminsan yahay qofka inuu ku wada karo kuna dhaqi karo laakiin ma aha in markaas sheeko xirgelin ee ho- ee guriga markaa tagto iyo sidaan raba aniga isticmaali sidaan doona iyo weliba cagajugleyn ayaa markaas halkan looga digaya da- qofka in gabadhka ninka sidoo kale aysan ku cagajugleynin waan kaa tegaya waan kaa baxaya halka sidoo kale ninka inuu ku- gabadha kaga uu ku cagjugleynin waan kaa tegaya ama sidoo kale waan ku furaya muse waan kala baxaynaa amase mid kale aan kula eh, samaysanaya mase reer kale aan kula samaysanaya taasi waxyaalaha markaasi laciifnimada keeni karto dabeecadana sidoo kale ka baxsan laakiin muhiimadda labada qof ee dumarka isku sahli kara ma ninka labada qof ee isku sahli kara waa isfahankooda keliya oo markaas ku qutumayo damiirka iyo weliba eh, qofka asaga damiirnimadiisa bini aadinimadiisa iyo dadnimadiisa halkay gaarsiisan tahay taasi ayaa markaas nolosha ku xanaaneyn karta oo markaas eh, dabcan aansan kala burburin karin adiga ajanda qorshe kale ha yeelanin gabadha sidoo kale qorshe kale yeela- ye- ye- yeelanin ha noqonin amaan bilaa imaan bila wixii la dhihi jiray kala muro eh, kala eh, war la'a Een, dabcan sheekadaas waxay ku imaatay muscab een, maan bila iyo maan bilo eh, haddii sheeg- oo inta warka aan gaarin sheekadaas aan soo sheego Eh, muscab waxaa leeyahay een, ninbaa een, lasoo adoonsaday hadda ka hore een, eh, da- waqtigii eh, dadka lasoo adoonsan jiray markii reerka la keenay xoolihiaa la raacsaday gabadhii baa eh, ninkan wuxuu dhalay ninkii soo adoonsaday wuxuu dhalay gabar buu dhalay reerkii ayay gabadhi joogtaa dabcan ninkii ayaa marka een, xoolihii baa la raacsaday ninkii lasoo adoonsaday xoolihii markii la raacsaday xoolihii ku mashquulsan xoolaha ku mashquulsan gabadhii ayaa maalin u baahatay in jijimo loo keeno iyo dahab iyo waxyaala markaa in loo keeno qurqu- isku qurqurxiso in loo keeno aabihii u tagtay aaba waxay dhahday waxaan u baahanaa jijimo iyo faraanti iyo waxyaala aan isku qurqurxiyaan u baahanahay aabihii wuxuu ku dhahay aaba lacag ma lahan laakiin markii aan lacag helo ayaan kuusoo iibinaya kuusoo gada waxay ku dhahdaa aabo hee ninkaas noo iibi ninka adoonsiga ah oo xoolaha noo raaco soo iibi kadibna igu soo gad jimaha aabihii hayihuu dhawo iska tegay ninkii xoolihii u tegey wuxuu ku dhahay intuu hadlinba ninkii xoolihii xoolihii ka waran fiican alxamdulilah ninkii een, adoonsigii ah la adoonsanayay ama arigii raacayay ayaa soo jeeso ninkii buu la hadlay wuxuu la hadlay ninkii gabadha dhala wuxuu dhahay adeer waxaan kaa rabaa gabadhaada inaa igu darto gabadhi inaad ugu dartaan rabaa gabadhina waxay leedahay ninka aaba een, eh, xoolaha noo raaco gad suuqa gee gad ama- lacag aan ka helno.
lacag aan ka helna kadibna jijimo ugu soo gad ninkii xoolaha raacana wuxuu leeyahay adeer gabadhaad maad igu dartid oo reer aan aan ka yeeshay ninkii intuu qosol dhamaan bile imaan bilaay kala waran la'a gabadhan waxay leedahay aaba ninka gad oo ana jijimo igu soo gad asagana wuxuu leeyahay aaba adeer gabadhaas maad igu dartid oo reer xoolihii anigana aan raaca reer aan ka dhoqday dabcan waa meel kale fog Ka- ka baran dadka gabdhaha qaar haddee nooc kale u fikirayaan ninkana nooc kale u fikirayo dabcan waxyaal qaar iskuma hagaagaan laakiin waxaa leeyahay dabeecadooda mar qaar waa muhiim inay isku imaadaan iskuna ekeysiyaan waxyaalaha qaar laakiin yaana ka noqon kuwa kala fikiro ninkana nooc kale u fikirin gabadh nooc kale u fikirin haddii nooc kale loo kala fikiro waxaa imaanaya kala burbur kala kax iyo kala teg ayaa imaanaya muscab waa tan markaas looga digilaa dabeecadaha qaar labada qof leeyahay bal isku yar ekeysiya isku yara bidhaamiya si labadiina ay ar- ay isku wada qabtaan dabcan arrimaha kale aan ka hadli doonaa dhegeystayaal markaan isku soo laabano qanciinta iyo hore kale ay fara badan ay halkan yaalaan laakiin marka hore dhegeystayaal waxay ii ogolaataan inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkada isgaarsiinta ah ay safaricom waxaana shirkada isgaarsiinta ee safaricom waxay ku leedahay fadlan soo xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta telefoonkada maamulka isgaarsiinta dalka c a ayaa dhammaan macaamiilka ama ama macaamiisha ka doonaysa inay macluumaadkooda xaqiijiyaan si ay- si hobsami waa si loo hubsado in qof waliba number nambarkiisa iyo maclu- iyo macluumaadkiisa ay isleeyihiin sidaas ogeed waa dembi inaad soo xaqiijin macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaada dhegeysi waa amar ka soo baxay dowladda waxaana markaas la doonayaa inaad si habsami leh uga hogaansato si aad markaas oo- si u- ugu raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta safaricom muhiimadda loo xaqiijinayo ayaa ah in mararka qaar laga yaabo in qofka dembiga- dembi dembi galo a- a- isagoo adeegsanaya macluumaadka taasi ee lagaga digay uu leeyahay ka taxadar imikan oo feejignaan dheeraada markaas muuji oo dhibaato markaas ha isku soo hor- ha isku- ha isku se- ha isku soo horseydin ama luqunta hala gelin waxaa markaas lagaa doonayaa inaad ka digtoonaato kuwa kuu yeerayo inaad iska diiwaangeliso ama diiwaan ama ay ku diiwaangeliyaan teleefoonkaaga kuwar iga dheero iga fogow ku dheh iska hubi oo iska ilaali dadka noocaasi ah dhegeysa keli ah iibso telefoonka dukaamada safaricom wakiilada safaricom balse marnaba ha ka iibsan dadka wareejiya telefoonada ama lafta safaricom waayo waa kuwa markaasi laga yaaba dembi inay markaas wareejinayaan adiga ka fogow telefoon la sooxda qiimo jaban dhibaato hadhow luqunta isku gelin xarig iyo dembi aan loo jeegin faraha la gelin maanta way ka dheero telefoon la wareejinaya ha qaadanin laf la wareejinaya safaricom ee ladan ha qaadanin iska ilaali oo markaas goobaha rasmiga cayiman ee shirkada markaas ay kugu talagashay orad halkaasi gaar oo buuqo oo kadibna ee, kas- ee, kasoo qaada telefoonada markaas loogu talagalay iyo sidoo kale kuwa lagu talagalay adiga een, ee, kaararka markaas ama lafta ka- safaricom ay kugu talagashay fadlan xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaada marnaba ha ka ee, dabcan gaar a- a- a- dukaamada gaar oo halkaasi ka iibso kuwa mar ay tele- waa dabcan dukaamada safaricom iyo kuwa kale in markaasi adigana noqoto ama aad noqoto kuwa markaasi ama qof markaasi ka hufan xumaan dhan telefoonkiisana sax uu yahay maantaba la xiriir shirkada isgaarsiinta safaricom kadibna booqo halkaasi telefoonkaada yaa laga xirin dhegeysta maanta fursad ayaa haysataa fursaddan ha iska beeldaraynin dhegeystayaal aan kugu sii daray dhegeystayaal intaan xamdi warkii aynoo akhrinin eh, mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkada saf airtel war farxad leh airtel ay ku keentay adeega xuliga dheer foji airtel haatan waxay sii xoojisay adeegyada foji oo aad ka helayso soomaalada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinayaa adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qeybaha youtube-ka facebook instagram-ka telegram-ka facebook-a mid markaasi kaa go-ay ama kaa istaagaya ma ahan haddaad wax markaasi soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba ahan mid markaas culeysa dhegeyste maanta ku bir qadka telefoonka eh, casriga ee airtel oo la tag laanta kugu dhawey airtel soona qabso lafta airtel ee foji si markaasuu kaaga cabiyo ehladada qaraabadada qoyskaada aad la hadasho in badan markaas aad hamuun ugu qabtay inaad la ke- la sheekaysto hala kaafsanto la hadasho markii dambe ilaa waqti dheer aad la qaadato markii dambena qosolka iyo sheekada kabtanka markaas iniga dhacayo ilaa heerka dambe markaas laga arko goyskaada dambe dhegeyste maanta fursad waxay haysataa shirkada isgaarsiinta qadka xawlihiisa dheero ama xawlihi- xawligiisa aadku dheer ayaa markaas kuu saashay xusno waxaa markaas lagaa doonaya ka dhegeystayaal inaad markaas ka faa'iidayso ogsonow shirkadda waxay sidoo kale ku leedahay waxyaalo fara badan aad kaga baran kartaa dhegeystayaal sida isqurxinta cilaanka saarka qaybta markaas harqaanka in qofka markaas toos oga baran karo qaybta youtube-ka dhegeystayaal xasuusnow sidoo kale waxaa qofka uu kaba- kaga baran karaa shirkada airtel ku talagashay xaba- qadka xabaarihiiska internetka aad ku dheeray four g in uu markaas gabadh ay kaga baran karto qaybta cunada loo kariyo habka loo qurxiyo cunada habka loo carfiyo iyo sidoo kale si qaabkan xitaa ninka loogu soo jiito adiga hadday reer markaas leedahay wasaaka reerka qoyska laga hadlayo ninkaada xitaa oo filimada qaar oo qu- quruxda badan waad ka baran kartaa si ninka gabadha ay usoo jeedan karto youtube-ka xitaa waad ka baran kartaa dhegeystayaal qaybta safar qayb shirkada isgaarsiinta airtel ayaa sidoo kale kuu saashay kuna fududaysay intaana dhegeystayaal aan markaasi qodobo kale aan soo qabanin bal marka hore waxaan halka baafinaynaa saaka gacanteena sidoo kale ku jira een, waa baasboor maraykan ah dhegeystayaal ay leedahay caasho cali maxamed caasho cali maxamed waa caasha maxamed cali ayaa baasboorkan leedahay waa maama da ah weyn waana baasboor maraykan ah dhegeystayaal haddaba ciddii garanayso maamadan waa maamo soomaali ah laakiin baasboorkan waa baasboor soomaali soomaaliya waxayna ka imaatee dhankaasi maraykanka fadlan waxaa lagaa doonaya ciddii garanayso caasha maxamed cali inay si naxariis lagu soo hagaajiyaan ama u sheegaan inay halkan baasboorkeeda uu u yaalo ayna ka qaadan karto ayada oo cid kale aysan u qaadi karin caasha maxamed cali baasboor- baasboorkeeda maraykanka fadlan ciddii garanayso mid ciddii meel ku sheegi karto baasboorkeeda gacanta ayaa lagu hayaa waxaana haysaa shirkadda safari shirkadda markaasi is- waa shirkadda star f m ayaa markaas gacanta ku haysaa dhegeystayaal adduunya baaraala kana ciddii doonayso ama ciddii garanayso caasha maxamed cali waxaa laga codsanayaa in baasaboorkeeda ay usoo doonato shirkadaas een, star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeyso xafiiskeeda ee islii waana caasha maxamed cali baasaboor maraykan ah hooyo soomaali ah oo da ah oo weyn dhegeystayaal ciddii garanayso ciddii markaasi gaarsiin karta fariintaasi ha gaarsiiso waana baasboor cusub dhegeystayaal maamada ha la gaarsiiyo si ay marka wadanka eh, dib ugu laabato ama wadankii ay kasoo baxday maraykanka inkastoo arkaya v c m waqtigii loo saaray inuu ka dhacay fadlan balgaarsiya farintaasi dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka idaacadda star f m cunto gobolka uqaybari dhegeystayaal osaaka deerada ku saaran kaga hadlayno arrimaha qoyska oo khamiis weliba aad ka dhegeysataan kuna gorfeyna kaga hadalno arrimaha markaasi xasaasi ah arrimo markaasi cid weliba daarayso arrimo markaasi qusayso cid weliba markaasi arrimaha qoysku ah si aan u xanaaneyno reerarka iyo qoysaska dhegeystayaal ee imikan cid weliba qayli ay ka taagantahay gacmaha ay ka haysto maxaa keenay maxaa dhibaato halkay ka taagan tahay ragga iyo dumarka halkee markaas dabeecadooda iska qabanka iska qaban layihiin ama iska qaban layihiin iskuna fahmaan waa dabcan iska qabtaan is- iskuna fahmaan Eh, keena tixgelinteeda mudan dhegeystayaal keritaanka dhinacyada kala duwan ee labada qof ee ragga iyo dumarka iyadoo saakaa soo dhegeysten dhinaca dhiiranaanta dabeecadaha degan dhegeystayaal oo markaas aad ugu fogaana dhegeysta intaan muscab dhegeystayaal dhanka naxariista iyo dabeeca- iyo dabeecsanaanta aanan siinin laakiin marka hore aan waxaan halkan leenahay dhegeystayaal qeybta ee qancinta ninka wuxuu markaas jecel yahay guurka gabadha uu markaas ka dareema inuu si sahlan u qanciyo ama u qancin karo wixii hadba ay helaan gabadha ayaa markaas isku dayda inay markaas e- e- isku ekaadaan ama isku socod noqdaan ama xi- xitaa mararka qaar markii lagu sheegay qancinta Eh, dabcan laafyada wada socodka ayaa qayb ka ah dhegeysta markii loola jeedo ile cid kale fahmi karta wada socodka wada sh- eh, dabcan markii laafyada lagu leeyahay dad kaliya fahmi karaan oo markaas qancinta ay qayb ka tahay dhegeystayaal oo laafyadaasi ayaa markaasi qayb ka ah oo nolosha la- dabcan labada qof ay ku dhisi karaan kuna een, mu- aysan ku murgi karin dhegeystayaal haddaba labada qof markii laga doonayo in ay isqa qanaciyaan waxaa ka mid ah dhegeystayaal qanaacadaha labada qof inay ninka naxariis fara badan uu gu- qofka uu siin karo ama sidoo kale uu ku qancin karo waxyaalaha markaas uu hayo isagoosan been u sheegaynin sidoo kalena kaga dhidhin karo waxa markaas suurtagalnimada uu u heli karo amasan u heli karin waxaan sidoo kale uu ku farxad gelin karaa farxadda oo markaas aan been ay- aysan ku salaysnayn ama sidoo kale uu kaga turjumayo mid nolol wanaagsan ay kaga turjumayso qancintiisa reerkaasi suusan u burburin si dhibaato uusan u gaarin gabadhan sidoo kale si naxariis ay fara badan ay u hesho waxaa keliya markaas ninkaas uu ku dadaalaya si gabadhan uu ku maareyn lahaa nolosheeda kuna wadi lahaa oo sidoo kale mar weliba u garab taagnaan lahaa hiilo fara badan oo ugu muujin lahaa ilaa dabcan labada qof markay isqabtaan mararka qaar waxaa laga yaaba qofka qof kale dabcan maanta ka waran adiyo walaalka daawada socotaan dad kale ay idin soo weeraraan waxaa laga yaabaa inaad markaas u heeliso ninka marka wuxuu noqonaya nin gabadhiis u heeliyo gabadha waxay noqonaysaa mid markaas ninkeeda u heeliso nooc weliba inay wax weliba u taageerto kuna taageerto kuna tixgeliso kuna kalsooni fara badan ku siiso taasi ay keenaysaa in qancinta meel foga ay kasoo gaartay labada qof gabadha ku qanacda hadba wixii markaasi dhaqaale uu u helo ama sidoo kale uu siiyaba aysan ka doonin buuq fara badan aysan gelinaynin ha- hadal fara badan aysan gelinaynin ayaa markaas lagu tilmaama min- inay tahay mid markaasi nolosha mustaqbalka ay wajahayso sidoo kalena erkayso inay markaas waxyaalo qurux badan ay usoo ifaayaan gabadh dulqaadka fara badan ayaa kamid ah qancinta lagu sheegayo oo markaas u samrayso nolol weliba ay markaasi soo food saarto ninkeeda markaasi dusha u ridato sidoo kalena ku taageerto kuna tixgeliso dhegeystayaal sida qodobada markaasi qaar ay sheegayaan waxay ka tim- ka mid tahay dhegeystayaal in labada qof ay ka mid tahay dumarka halkee dabeecadaha iska qabtaan iskuna fahmaan waxaa soo gelaysaa qeybtaasi qancinta ayaa dhegeysta gabadha laga doonaya inay indhaha u kala furto u ka- una baraarugto kuna noqoto mid markaasi saameynteeda ay u lahaan karto in reerka isbedel ay ku keeni karto ilaan qof waliba saameyn baa lagu tegaa raad baa la rabaa qofka inuu meesha kaga tago haddii gabadha raad wanaagsan meesha ay kaga tagto waxaa hubaal ah ninkaasi inuu asagana bilixsaan wadadiisi uh, qaadi doono bal ka waran haddii laakiin ninkii asagoo howlihii faraha badnaa hayay ama sidoo kale laga doonaya qancintii inuu reerka qanciyo ama reerka qaab wanaagsan uu ku qanciyo qaab si naxariisle uu ku qanciyo qaab si kalsooniya uu ku qanciyo qaab markaasi soo jiidashale uu ku qanciyo laga doonayo ka waran haddana haddii uu kibri ama iska indhatiro dabcan waa waxyaalaha markaasi qaar dumarka aysan ka helin laakiin ogow way ku akhrisanaysaa wayna ku baranaysaa wayna ku ogaanaysaa kadibna farta ay kugu soo dabcan haddii farta kugu soo fiiqdana adigana markaa ka xanaaqin oo gabadha ay kuu soo jeesto ilan marka hore adaa lagaa doonayay in gabadha sida naxariis le ah ku qanciso kuna u sheegto runta halka ay markaas wax iska qaban laayihiin laga yaaba markaas inay ku muraagto inay dabcan ay ku muraalo jabto ama sidoo kale aad kugu naxdo kuu qiirayso ama kuu qiiroto ama sidoo kale laga yaaba xitaa mararka qaar adigoo ogeen inay aad ay kugu soo duceyso laakiin haddii markaas aad iska weynaysiso aad iska dhigta nin hanti leh oo adiga waxba haysan haysin oo qofkii aad qancin karin ama tusaale ama qofkii waxba aysan u qaban karin laga yaabaa inay taasi aad isku qaban waysaan dabeecadaha qaarna waa midda markaasi ka turjumayso inay ku adkaato labada qof oo reerka leh inay is- isku qancin waayaan noloshana ay isku- iskaga hormaato ile marka dhegeystayaal ogsoonow waa laba shay oo aan laisku qaban karin laisku keeni karin markii haasabaha ay socoto iyo markaa reerka rasmiga uu imaado waa laba shay oo kale ah haasabaha gabadha waxaa rabto waad u sheegi doontaa waxaa rabto waad kula kaftami karta waxaa rabto waad samayn karta waxaa rabto waad dhihi kartaa laakiin waxaa laga yaaba marka dambe inaad gabadhaasi xitaa waxyaala qaar markay kuu sheeganayso taasi ay kaaga markaasi laga yaaba inaad kaga tagto mise kaga cararto laakiin qancinta rasmiga ah waxay markaas imanaysaa midda guriga ah oo runta laiskugu sheegaya baahida laiskugu sheeganaya qabadheg baahida sheeganaysa ninkana baahiduu sheeganaya halkaasa miiska la wada saaranaya wixii markaasi la carfado ayaa markaas la wada quudanaya wixii markaasi qaldanna laba labada qof isku qancin kara xitaa markii qaar laisqabto laiska hormaado liska- lis- dabcan lais hormari waayo ayaa markaas qof qof kale uu doonaya inuu qanciyo tusaale waxaa laga yaabaa gabadha in qalad lagu arkay ama qalad ninka uu ku arkay haddaba waa sidee gabadha waxaa laga doonaya inay sanbuuq samaynin inay markaas idhin aniga jaareed baan ahay sheekada ima keeni kartid saa rabaan isticmaali kara maya laakiin waxaa laga doonaya si naxariis leh si eh, daacadnimo ay ku dheehan tahay inaad markaas ninkaada aad ku qancin karto qancinka asagana markaas raalli uu kaaga noqon karo qalbigiisa uu ku xasili karo kuna degi karo adigana markaas reerkaada aad kusii wadan karto waa mid markaas laga doonaya in qofka nabad uu ku dadaalo reerka intay wada dhaqan yihiin wada nool yihiin xitaa si walba laisku qabto si walba laisku fahmo haddii sidoo kale ninka ah, waxyaalo fara badan lagu arko asagana ma aha in uu asaga la murmo ama sidoo kale la doodo oo sidoo kale uu dhaho ninka awoodda gacanta guriga ku leh aniga waaye ninka horeerka wadi kara aniga weye ninka wax walba samayn kara aniga waaye ninka laga dambe aniga waaye taasi saaxib waxaa ka mudan ka qurux badan in wixii markaas lagugu qabsaday ama wixii markaas ee gabadha ay ay kugu haysato inaad si naxariis la markaas aad ku qanciso kuna sheegto inay wixii dhaceen qaldameen ayna sidoo kale mar dambe ka cidoon adigoo si naxariis leh gabadha markaas madaxa gacanta uga saarayo oona muhiim oo si naxariis leh taasi ayaa laga doonayaa u sheeg hala buuqin hala doodin hala dagaalin oo markaas si naxariis leh ugu sheeg qancinta ayaa markaas kaga turjumaysa oo sidoo kalena ay kusii ballaarin kartaa roor qoyskaasi noqon doona noqon karaa qoys markaasi ballaaran waxaa halkaa ka soo baxay dha- dabcan markay qancinta reerka gabadha dhinaca ka soo baxdo dhinacana ninka ay ka soo baxdo qoyska kalena ee dabcan labada dhinac ee qoysaska wiilka gabadhana waxay arkayaan reerkaas inay weli isku faraxsan yihiin isku qanacsan yihiin iskuna markaasi reereyntona oo weliba qaayli iyo dhibaata ilaa horta ma- kahorma bixi dhibaatada iyo qaylida kahorma baxaysa dibadda u baxaysa dabcan way adkaanaysa soo maahan markii la helo laba qof oo isqancinayaan oo runta isku qancinayaan runtana isku sheegayaan runtana isku maaragta isku isku waafi- isku waafajinaan wax waliba qancinta ayaa markaasi keenaysa oo xasilooni reerkaasi gelinaysa maxaa halkaa ka soo baxaya waxaa soo baxayaan uwad markaasi qancidaan qancit- waa qan- waa qanacitaanka lagu dhalay ama qofka la la qanciyey ama laba qof oo isqanciyeen ubadka ay dhaleen halka waxaad soo baxaan ilmo iska qanacsan oo iska degan oo iska xasiloon dabcan waa aragteen aan filaya is- ilmo buuq iyo qayle aan lahayn iska degan iska kuul ah iska qurux badan howlahooda qabsanayaan waxbarashada ka soo baxayaan waxaas dhan waxaa ka dambaysa hooyada iyo aabihii oo markaasi ku dadaalay wadadii saxda dariiqadii saxda qaadeen oo markaasi reerka keliya sidai ku wanaajin lahayeen ku barbaarin lahayeen quruxda kaga shaqayn lahayeen gabadhi waxay u dulqaadatay ninkii ninkii wuxuu u dulqaatay gabadhii dabcan waa isku dulqaateen dulqaadkaasi waxaa halka ka soo baxay waa isku qanceen qanacitaankii ama ayaa muxuu- markaasi dhalay ilmo markaasi eh, dabcan noloshooda dhan ka koobanba inay qanacsan yihiin wax waliba soo maro casharadii ku adkaado wax waliba ilaan dulqaadkii ayaa la baray halkaas ay ka arkeen hooyadii wanaagsaneed aabbihii wanaagsanaa dabcan waxaa halkaa markaas noqonaysa in ay isku keeneen isla kaashadeen dabeecadii ay iskuna qabteen iskuna fahmeen halkaa waxaa markaas noqonaysa in labada qof ay markaas isku tixgeliyeen mudnaantana ay siiyeen gabadhii mudnaanta ninkay siisay ninkana wuxuu mudnaanta siiyey gabadhii waa laisku qabtay oo halkaa waxaa ka soo baxay dhinacyadii kala duwnaa in ay laisku lafaaqay laiskuna keenay waxaana naxaa laga doonayaa labada qof inay nool wax waliba ay dhacdo ama noolal waliba lagu jiro ama wax waliba lagu tilaabsado wax waliba lagu dhaqaaqo inay halkaas ka soo baxdo qana- qanacitaanka ama qofka uu ku qanco gabadha wax waliba adiga maanta ma lahayo berri ma lahayo berri dambe ma lahayo haddee tahay hanti ma la hayi karo haddee tahay wax kaloo soo baxo ma la hayi karo wixii la helo waa la hele wixii aan la helin ma la helin dabcan adiga xoog kuma lid asagana xoog kuma laho xoogna kuma keeni karo laakiin wixii baqaylnimo iyo gacan adeegnima meesha kuma jirta qanacitaanka la soco adiga haddaad hayso oo tartiibi ama si ayadan ha noqoto mid markaasi kaydiso oo markii dambe hadhow loo baxsado dabcan waa baq- keedkii ha noqoto ayada waxay bangigii ama keedka reerka ilaalin jiray ama keedka qofkii lagu kalsoonaan karaa ha noqoto gabadha taasi ayaa marka dambe wixii loo loo baahdo ayada xitaa waxay u baahato dabcan waxaa laga yaabaa inaysan ku weydanin ilaan adigaa markaas u gacan furneed adigaa u qalbifiyooweed adigaa markaas qancinaysa oo reerka lahan reerka ay gacanta ku haysa bal masruufkii iyo waxyaalihii faraha badnaa u dhiib kadibna waa lagu kala ogaadaa gabdhaha ilan gabdhaha mid waxaa jirta eh, reerkii ilaalinayso wixii markaa loo dhiibo kala asturayso kala eh, yar- yaryaraynayso kala sis- wax kala sar- sarifayso iyo tu maxaa jirta wixii markaas loo dhiibo meelo kale iskaga turturayso wax aan loo joogin wax al wax haddan aan ugu jirin wax markaas aan reerka kusoo kordhinay inay ku samaynayso dabcan waa haddii aad ku aragto gabadha inay reerka noocaas ay tahay adiga wixii gacantaada markaas kugu jiray warka inaa u kala yaraysaa muhiim ku ah wixii marka hadhow kaaga baahatana iska sii sii laakiin halka ma soo gelayso ma- a- arrinta markaas qofka inuu gacan adeeg noqdo ama qof markaas baqiil inuu noqdo meeshan ma soo gelayso qancitaanka gabadha ayaa markaas looga bartaa ninkana waa looga fadhiyaa gabadha looga bartaa ninkana waa looga fadhiyaa dabcan gabadha markii looga barto ninkana halkan buu u fadhiyaa waa asigii bixiye dhiibey ogow halka marka waxaa kasoo baxaya in labada qof halka ee isku fahmeen mise ma isku fahmin dabeecadihii ma isku qabteen sidoo kale is- ma isku fahmeen waa laba shay dabeecadihii ma is- waa isku qabteen ama ma isku fahmeen waa laba shay haddii ay isku qabteen maxaa imaanaya dabcan waa lis- waa lisfahmi layaa ninkii wuxuu markaa noqonaya in uu tan u fahmi karin oo sidoo kale inuu marka wixii gacanta uu k- asaga ugu hayo oo sidoo kale kaga masruufo wixii u baahantana uu siiyo ilaan kuma qanacsano waxyaalaha qaar ee uu samaynayso laakiin haddii isku fahmaan ka waran gabadhii waxay samaynayso wuu ku farxayaa wuu ku qancaya wuu ka soo baxayaa tilaabadii halkaa uu ku qancay qancitaankii ayaa haddana waxaa no- markaa noqonaysaa inay isku fahmeen wixii asaga uu rabay inay samaynayso ayadana waxay rabtay inuu asaga samaynayo dabcan way isku fahmeen waa- waa muttafaqun calayhi waa wixii markaas xadiidka uu sheegaya haddii taas ay dhacdo waxaa markaas noloshii markaas way fudaanaysaa ninkina si naxariis buu ku noolaanaya kurban la-aan buuq la-aan iyo qayli la-aan xasilooni xitaa waxaa laga yaaba mararka qaar in uu ku dhaho xabiibi waxaalihii maanta waxbaa iga qaldan waxbaan meel ka sugayaa laga yaaba in ay wixii ay kaadinaysay wixii meel ay ka dhigaysay hadda ka horaa sheeke lii sheegay musacabo iyo gabar markaas dhahday ninkeyga wax waliba uu isiiyo dabcan eh, kuma eh, kuma ciyaari jirin waxay sheegtay inay marar dahab faraanta ay gadan jirtay marar dahab dhegaha ay gadan jirtay marar fa- faraanta da- dahab eh, dhegaha marar ku- eh, kuulal dahab ay gadan jirtay lacag loo dhiibo laba bilood markii lacag loo dhiibo saddex bilood loo dhiibo waxay markaas sameyn inay t- meesha t- aan lagu gado eh, dahabada dahabka ee tegi dahabka ay soo gadan marka waxay samaysay qasnad ayada furaheeda keli ay haysato dabcan xitaa ninkeeda kama ogo qasnadaasi waxa u buuxday inta shantii sana ah, lixdii sana ay joogtay dahabi cari ilahay ka buuxisay qasnadii maalin buu is- laska furay oo qasnadii asagoo wax raadinayo buu dhammeeshan xiray maxay tahay markaas meeshan wax baa lagu keediyaaye wax reerka ay leedahay baa lagu keediyaa kasoo dharoo ka fogow markaas wuu iska yaabo shubu ka dhayo dan is- mu iskaga dhigay ninkii kadib maxaa dhacay waxaa dhacay maalin ka mid ah ayaa wax loo baahday ama ninkii dabcan ninkii dabcan haar ninkii baa xanuunsaday kadib waxaa soo baxday lacag fara badan in in isbitaalkii ninkii loo aado Eh, ninkan nin iska dee xamaato iska hayo reerkii eh, dabcan wuu ku filnaa reerkiisa maxaa dhacay gabadhii waxay dhahay ninkii wax marka lacag loo raadin ma ahan lacagta la sheegay meeqaa waay waa shan boqol oo kun lacag kenya kadib waxay dhahay waxay- waxay aragtay s- gabadhii asaga la dhalatay ayaa ku aragtay qasnadii markay soo bixinaysa dahab fara badan ayay baagii ay gacanta lagu sidayay soo buuxisay ogow kuwo kalena way ku reebtay kuwo kalena way soo qaaday suuqay geysay waxay kasoo waxay kasoo bixisay lacag gaarayso ilaa iyo sideed boqol oo lacag kenya oo kun saddex boqol oo kun ay sii dul saartay iskada wax kale sideed kun oo dollar lacag kun lacag aada u tiro badan shan boqol isbitaalka laga rabay meeqaah sideed boqol oo kun ayay la soo baxday waxay dhaha waa intii xanaanadiisii iyo biilkii intuu naga xanuunsan yahay ayaa halka noo taalla halkaasna halka inoo taalla kadib waa markii isbitaalka qalin lagu sameeyey de dabcan waa gabar wax u keedisay wuu qon- waa ku qancay waa halka lagu leeyahay way isku fahmeen gabadhi markuu arkay dhaqdhaqaaqeeda iyo waxba aysan weydineyn waxay u baahan tahay halkaa ba iskaga soo baxayso way soo gadanaysa dahabkii dabcan waa gabar xigmad iyo karti leh markii wax loo dhiibo kuma ciyaarayso kuma tuurayso kadib waxaa dhahay ninkii markii lasoo bixiyey wuxuu dhahay lacagta intay ka keentay Waxay dha- wuxuu dha- waxay dhahday lacagtan lacagtii adiga ay siinaysay ayaan dahab ku soo gadanaya dahabkii ayaa hadda garaamkii kor u sii kacay had- sidii baa uga faa'idaystay lacagtana soo baxday lacag kalena way taalaa walaalow welwel iyo stress ilmahada ha ka qabin buugna ha ka qabin is- xanuunkaada ilaa ka caafimadaysa daawadaada halkan bay taalaa raali noqo kadib reerkii ninkii waa u yaabay waa u fariistay intaas waxaa kasoo wareegtay waa saddex afar cunay ka qabaan waxaa kasoo wareegtay shan sano lix sana kasoo wareegtay markay arrimaha dhacayso kadib maxaa dhacay halkaa gabadh waxaa kasoo baxday inuu gabadha ku qancay oo gabadhina reerkii ay si wacan xitaa uu ku kalsoonaan karo uuna ku aamini karo waa midda marka lagu sheegayo dabeecadaha way iska qabtaan ama laba qof way isku qabtaan qaarna way iskuna way isku wayna isku fahmaan halkan gabadhan wuu- wuu isku isku fahmeen iskumay qabanin dabcan markuu arkay dhaqdhaqaaqeeda iyo xasiloonida iyo jabigeeda wuxuu arkay qofkan in uu horumar leeyahay gabar yani gabadh waxaa laga arkaa dhaqdhaqaaqa carruurta markay guriga joogto sida ay macalta u ordayso dhaqdhaqaaqa dadaalka juhdiga ay sameyn laakiin haddaa aragto gabar jiifto gabar aan wahsan u markii arko gabar yani cajisley ama haddaad aragto gabar waxba kuma- guriga kuma soo gelayso laakiin gabar xitaa ayadoo waxba u yaalin dabcan shaqo u taal yani iska shaqaynayso howl qabanayso wax farban qabanayso waxaa arkaysa gabadhaas inay reerka waxa dhow usoo kordhinayso ogow taa waa lagu xisaabtamaa laakiin gabar haddee mar jiifto iska jiifto ee bukaan inay tahay inay fiican tahay inay xanuunsanta ay kala garanaynin iyo inay fiyowdahay taas ayada waqti ma layskaga dhumiyo taa adiga gacantaada ha ku qanacdo waxaa siinayso ha ku qanacdo laakiin taas iskuma iskuma qaban kartaa iskuma fahmi kartaa waxyaala qaar taas ayaa marka marka qaar looshe bal ka waran gabadha ninka hadda wuxuu ka bartay dahabkii gabadhii ayada wax maalin waliba bil waliba wuxuu siinaya waxaa laga yaabaa inuu siinaya toban kun ama shan toban kun way kacaysay laba faraanti bay soo ganaysay ka waran marka qaar dahabka u kaca wuu isbedelaa garaamka u isbedelaa maalintaa waxay ku socotay wixii oo aada isku bedelay oo garaamkii sare lacagtiisa u kacay kadib lacag fara badana halkaa uga soo baxda uga dhalaatay reerkii haddana ku masruufaysaa ogsano waxay ku leedahay wax kalea inoo yaalaa oo keed inoo ah waqti walba aan u baahan karna ilan waa waxyaalaha markaas qofka u haysto ilan qasnadii ayadaa gacanta ku haysta furaheeda luqunta si dahabka oo kale silsilada kama hosibto fura yar oo halkaa ugu dhegan halkaa waa ilaaliysaa cid ka cid fiican u dabamari qolkeeda jiifka cid u dabamari kartana ma lahan waa midda lagu kena qofka inuu uu qanciyo qofka qof kale ilan gabdhan ayada waxay u fiiri waxay u da- waxay u dagaalamaysaa ay doonaysaa in carruurteeda ay qancaan nolol weliba ay soo marto ay dabcan xitaa aabihii waxay dhihi karta wax waliba ku imaan karaa nolol waliba ku imaan karta wax waliba ku imaan karaa laakiin adiga ma meeshii baa taagnaanaysaa hadhow ma dadka ma ma dad kalea dul saaraanaysaa ma aha marka marka hore noloshaada ku qanac kadibna ku qanac midka qoyskaada kadib ku qanac midka ninkaada ku qanac caruurtaada kadib qanacitaanka halkaasu ka soo baxaya marka lagu doon markii lagu leeyahay gabadha waa inay qanacdo wax yar iyo wax wax badanba ku qanac adiga buuq iqayle hadal ha ka keenin weliba isku day inaad weliba wax kaydsan karto wax inaad dhigan karto wax weliba inaad hadhow u baxsan karto si aad uga kaftoonto ninkaadoo laga yaaba marar qaar inu waxba hayin inaad dhahdo xabiibi wixii isii isagana nin iska biley u yahay bishii lacag u qaadanayo marka waa lagaaga digayaa oo lagu leeyahay bal ogow waxa markaas adaga aad kaydsanayso ha ku kaydsanaadaan qoyskaada u keede carruurtaada u keede mustaqbalkaada iyo wax adiga dambe u keedso taas ay qancitaanka markaas ku imaanaa halkan ayaa markaas uu leeyahay ragga iyo dumarka halkay dabeecadooda iska qabtaan waa meel iyo weliba iskuna fahmaan dabcan wixii markaas dabeecadooda aan isku qabanayn ama sidoo is- is- isku qabtaan dabcan ninka wuu fahmi karaa gabadhan way garan kartaa ninka haddaa aragto gabadhii asagoo dabcan nuxnuxsanayso mise gabadhii oo maaragtay uusan ku qanacsaneen fahmaynin hadallada iyo waxyaalaha qaar markaas iyo gabadhii dabcan qanaceeda adiga qanacaas adiga keli uu kugu koo- kooban yahay laakiin ha dareensiinin wixiina gacanta u qabo laakiin haddaa aragto gabadhii dhaqdhaqaaqeeda orodkeeda dadaalkeeda juhdigeeda iyo fikirkeeda markaad aragto wixii gabadhi waa isku fahamteen waa sidaa rabtay adigana halkaa tilaabada ka qaad oona ku j- kuna dharew kuna fahan in markaas labada qof ay isku qanacne isku qanceen waan kuu sheegay marka hore gabadha hadday qanacdo ninka hadduu qanaco reerka labada qoys ay kala qanacaan halkaa waxaa ka soo baxaan ilmo wada qanacsan oo reerkoodana wax badan ka bedeli karaan ilain hooyadii ay aabihii ayaaba isfahman isfahsan dabcan isfahansan halkaasna waxay noqotay labadooda inay isku tixgeli- inay isku tixgeliyaan mudnaantana ee isiiyaan qofka qof kale mudnaanta siinaya gabadha iyo mudnaanta siinaysa ninka ninkan iyo mudnaanta siinaya gabadha halkaa waxaa ka imaatay kalsoonidii iyo weliba wixii helitaankii dhinacyada kala duwnaa in la helay labada qof ay isku heleen musaxbo
hagaag yuusuf aad buu mahadsan yahay qodobadaasi aadka muhiimka uu ka dhawaajiyey oo sidoo kale uu lala wadaagay inuu falanqeeyey ee qodobada dhowrka ayaan soo egnay dhiiranaanta dabeecadda degan iyo sidoo kale iminka qancidda intaanu naxariista iyo dabacnas- dabacsanaanta aanu u gudbin dabcan ee qancidda ee yuusuf qodobada aadka uga dhawaajiyey laakiinse dhegeystay adigu ma ogtahay sidoo kale ee qancidda markay imaato in arrimahaasi oo dhaqaalaha keliya ee marka laga soo tago sidoo kale waxyaabo kale oo ay markaasi jiraan in aad ku qanacdo ay tahay ee si gaara markaanu ka hadlayno een xaasaska iyagu markaasi inta badan ay yihiin kuwa la eego marka arrimaha qancinta ay yimaadaan taasina uu ninka kugu sii jeclaanayo mar walba marka aad tahay qof ku qancaya arrimahaasi ee marka laga soo tago inaad ka fikirtid marbo in- inay habbooneen inaad ka fikirto in ninkaagu yahay nin faqiira ama shaqo hoose uu ka shaqeeyo arrintaasi oo yuusuf uu kasoo dhawaajiyey ee amaba si kale markuu udhigay dhanka iyo dhaqaalaha uu ka hadlayey ee sidoo kale waa inaad tahay qof mar walba ku qanacsan ee ilaa markii hore guurka aad galayseenba waxaad ahayd qof markaasi qofkan ku doortay inuu isagu yahay qof naftiisa u huraya waa in wax walba oo imaado markaasi kadib aad ku qanci karto ilan ilaahay ayaa noloshiisa ee kugu soo biri waa ilaahay baa isku kiin qoray ma ahan inaad ka boodo oo aad noqoto dadkii ama gabdhihii iyagu lagu eedeynayay in marka ninka dhow uu shaqadii waayo ama shaqadii ay ka dhamaatay ee dhinaca usii eegeyso ama ifur leedahay may waa inaad waxaasi oo dhan ku qanceyso waa inaad eegtaa markaasi qofka kaa liita oo kaa faqrisan ama jiraan amaba markaasi curyaanka ah ee waxaad ku xasuusataa wixii alla subxaana wa tacaala markaasi uu ku siiyey oo nimco ah mar walba sidoo kale waa inaad ku qanacdaa qofkan xitaa hadduu curyaan yahay haddii lixdii salixaad waxaad guursatay eh, yuusuf bakad oo eh, amaba qof isagu lixdiisa lixaad qaba Eh, qofkii ayaa dhibaato soo gaartay amaba shil ha galo ama waxyaabo kale ha ku yimaadaan dabcan ma ahan inaad kasii jeesato waa inaad ku qanacdaa wixii ilaahi subxaana watacaala uu kugu keenay ma ahan mar walba inaad eegto boqolkiiba boqol wax dhammaystiran Eh, laga yaaba in adigu imtixaan ay ku tahay laga yaaba in la eegayo eh, dulqaadkaaga laga yaaba in la eegayo sida adiga aad uga falcelinayso marka waxaad eegaysaa nimcooyinka kale ee ilaahi subxaana watacaala halkaasi ku buuxaan mar walba ha, ha adigu ha sugin in boqolkiiba boqol aad waxisho halkan markay wax iska furaan wax kale ayaa halkaas iska xiraya halkan ayaa wax iska xiraya goobtan kale iyo wax iska furaya marka boqolkiiba boqol dabcan waxba ma helaysid waa inaad ku qanacdaa sidoo kale waxyaabahaasi nimcooyinka sidoo kale qofka xitaa lixdaasi lixaad haddii uu qabin inaad ku qancayso ilaan ha- markii hore waa uu dhamaystiraa waa inaad markaas sii xasuusanaataa nimcada ugu weyn uu alla bixiyo in ay tahay mar walba iimaanka iyo weliba alla ka cabsiga qofka sidoo kale waa inaad eh, ku soo xulataa eh, kuna la joogtaa iimaanka iyo wanaagiisa sidoo kale ilmo la-aanta ayaa meesha soo galaysa waa inaad marmarka qaar eh, inta aad dulqaadan karayso inta aad markaasi ku qanci karto wixii alla subxaana watacaala uu ku siiyey aad ku qancayso ilmo la-aanta marmarka qaar waa imtixaan haddii laba sano afar sano shan sano toban sano shan iyo toban sano aad wada joogtaan weli ilaahi subxaana watacaala uusan wax ubada idin siin waa inaad ku qanacsan tahay waayo waxaa suurtagala in maalin la idinla sugayo amaba ilaahi subxaana watacaala wax walba oo kugu dhacayo cilmi ayaa ku oosduugan ilaahi subxaana watacaala meeshii wanaagsan ayuu mar walba adigu kula doonayaa waxyaabo kaa maqan oo adiga aad leedahay way iga maqan yihiin ayaa laga yaabaa inay oo adigu wanaag ku yihiin laakiin eh, adigu markaasi shartooda aad dooranayso xitaa ilmaha ayaa soo hoosgelaya marka waxaa lagu leeyahay waa in mar walba aad adigu qancaysa eh, dhegeyste ama waxyaabahaasi aad ku qancaysa qodobkaasi yuusuf ayaa eh, si aada u dul istaagay Eh, naxariista iyo weliba dabacsanaanta ayaanu eegeynaa waa markaanu markaasi dhinac kale u rogno ee ah dabeecadaha iska qabtaan iskuna fahmayaan Ee, laakiin arrintan mar walba waa iska arrin rabbaani ah in qofku naxariistiisa iyo dabacsanaantiisa qofka naxariista dee waa horta marka ugu hore waxay kasoo bilaabanaysaa marka aad uurka hooyada ku jirto kadib waa sida adiga lagugu soo tarbiyo sida lagugu soo barbaariyo ay eh, hoos imaanaysaa ha sugin adigu in xaaska iyo hooyadaa kasoo qaadba tusaale ahaan iyo aabahaaga hadday ahaaye hadday ahayn laba qof oo halkaasi naxariis dhex yaalin hadday ahayn laba qof oo mar walba buuq iyo caro iyo qayli iyo weliba naxariis la-aan iyo kalgal la-aan waxyaabahaasi lamidka ah oo halkaasi gurigaasi cunug uu kusoo barbaaro marka horow dee isaguna ha ka sugin inuu adigu naxariis ku muujiyo in bulshadii kale uu naxariis u muujiyo ha dhowto caruurtiisa si la mid ah in naxariistaasi aysan ka heli doonin dadkaasi waxa ay inta badan dadkan hadda meelaha tooriyada wato dadka dilaya dabcan ee naxariista ka dhammaatay waxay u badan yihiin dad yaraantoodii aan naxariista iyo kalgacaalkii iyo ubadkii barbaarinta aan lasoo tusin waana arinta ugu weyn ee maanta haysato ee bulshada dabcan M- cunuga iyo weliba ubadka ayay arinta naxariista markay timaado labada qof ee markaasi wada jooga ka dhex bilaabanaysa iyagaasi ayay midda ugu hore tusaale u tahay iyagaasi ayay muhiim u tahay haddii naxariis iyaga ay kaa arkaan ilan adiga ayay ku fiirinayaan labadiina idin fiirinayaan sidaa u dhaqmaysaan haddii wanaag iyo naxariis iyo weliba dabacsanaan ee halkii taalo hadallada laisku soo celinaynin laisku soo dulqaadanayo waxaa sugaysaa hadhow caruurtii in ay ratigaasi hore ratiga dambe sanqaadkiisa uu qaado iyaguna wixii aad samaynaysa ay sameeyaan ay noqdaan dad iyaguna naxariis badan adigii ka bilaaw ay ku naxariistaan iyagii isla dhasha u naxariistaan qaraabadii sidoo kale iyo bulshadii muslimiinta dhammaantood u naxariistaan gacantoodana laga nabadgala laakiinse haddii ay noqdaan kuwa iyagu agtooda naxariis iyo dabacsanaan aan yaalin ma jiro mar walba nin jecel in xaaskiisu ay noqoto gabar qalafsan oo aan la hadalkeeda mar walba uu iska ilaaliyo isaga oo ka baqo in buuq iyo muran ay bilowdo dabcan way jiraan dad waxaa jira eh, mar walbaba gacanta farta ku hayo haddii xitaa wuxuu isleeyahay ninkii haddii gabadha aad la hadasho ameey kugu soo boodaa qaqaqaqa ama ka maqli jira Eh, aday kugu soo boodaa oo qaylisaa oo ay muran bilowdaa marka isagu waxa uu isleeyahay mar walba bal is ilaali maanta dhan qof digtoon ayuu noqonayaa meeshaasi dabacsanaan ma jirto isku tanaasul ma jiro dhegeyste waana arrinta ugu muhiimsan mar walba lagu leeyahay qofkii isagu waxaan maadaama rabbaani uu noqonayo haddana waa inaad is ilaalisaa isla jirtaa mar walba ee si la mid ah xaaska iyadana ma jeclo nin aan naxariis badneen nin markay xanuunsato ila waqtiyo badan ayay soo maraysaa xaasasku oo sidoo kalena diinta noo sheegtay in loo dulqaato il gaara lagu eega mararkaasi haddii xilliyadaasi naxariis loo muujinin ee madaxa loo salaaxin waxyaabihi ay u baahan tahay laga daryeelin laga taageerin ee la siinin lasoo dhaweynin intee ku xanuunaysaa halkee wax marayaan sidee wax yihiin lala sheekaysanin dabcan marmarka qaar xitaa inaad naxariis u muujiso xaaska kaba soo qaad markay uur tahay ama cunugsa caloosha ku sido arrimahaasi waxay ka saacidaysaa ka caawinaysaa in xitaa ay fikirkii ay ka fikiraysa foosha iyo waxyaabihii lamidkaa xitaa ay isku dhaafiso ayaa macquul ah laakiin adigii haddii arrimahaasi aysan jirin iyadii xitaa markii guriga ay imaato ay ku karaahaysanayso ay halkaasi albaabka markaa kasoo gasho la leeyahay la cabsanayo qof walba uu istaagayo oo leeyahay qofkii naxariis darrada ahaa ayaa soo gelaya qofkan ma dabacsano qof dadka la sheekaysanaya maahan qof dadka naxariis u muujinayo wareysanaya maahan dabcan arrintaasi dee arrin aad iyo aad iyadana ugu xun ay noqonaysaa uma wanaagsana xaaska caruurtana sidoo kale uma wanaagsana sidoo kale arrintan waa arrin diini ah nabiga sal aley wasalam waa ognahay isaguba waxa uu ahaa mar walba qof isagu naxariis badan ee u naxariista dadka ugu dhow kasoo bilaaw xaasaskiisa ku xuji ee si la mid ah qaraabadiisa wixii la midka u naxariista ayuu ahaa si la mid ah saxaabadiisa muslimiinta xitaa marmarka qaar dadka aan iyagu diinta xitaa haysanin ee uu doonayo inuu diinta usoo biiriya ayuu naxariis u muujin jira dabcan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah qofka adigu markii naxariista u muujiso waxaad sugtaa in lagu jawaabo naxariis kale in arrintaasi lagu jawaabo looga falceliyo naxariis kale ayaa sugaysaa ma ahan qofkii qalafsanaan mar walba qof qalafsanaa tahay mar walba qof dabeecad xunaa tahay mar walba qof aan naxariis badnaynaya tahay qof xaaskii kasii cararayso markii albaabka uu kasoo galo wanaha rug leeyahay oo isleedahay qofkii ayaa imaaday dee ha sugin adigana inaad markaasi farxad iyo naxariis ku noolaato amaba aad markaasi lagu bedelo arrintaasi ila wax ku bedelasho ayaa meesha yaalla wax adiga aad samayso ayaa hadhow dambe lagu sameynaya sidii adiga aad qofkii ula dhaqanto si gaara weli dumarka waan ogsoonahay wejigii aad kula dhaqanto ayaa adigu lagula dhaqmayaa dabcan waana arrinta markaasi ay tahay in mar walba aad iska ilaalisid una muujisid dhegeystayaal ninka waxa uu jecelyahay leeyahay mar walba gabadha iyadu dabacsan naxariista badan oo u aaminsan yahay inay u fiican tahay ubadkeeda mustaqbalka iyo barbaarintooda waa arrinta hadda aanu ka hadlayna dabcan ninka qof walba uu jecel yahay naxariista haddii aan runta ka hadalno adigu waa jeceshahay anigu waan jeclahay laakiin haddana si gaara markay timaado labada qof ee iskugu dhow waa inay labada qof ee haddana naxariista sida aadka iskugu muujiyo oo dadka kale kaga duwan qofka kale qof midka kale inay noqoto waxaan leeyahay sidoo kale mar walba ninka isagu waxa uu il gaar ku eegayaa uu mar walba daawanayaa fiirinayaa uu u rayaaqayaa gabadhaasi dabacsan naxariista badan dee isaguna markii waxba u wahayin u naxariisanayso waxyaabaha qaar markay soo boodaan aan qeylinin dhibaato hadday imaato dejinayso aan mar walba ahayn midda isagu u jogjogta ku hayso arrintaasi waxaa leeyahay de xaaskiisa wuu ku jeclaanaya xitaa waxay ka saacidaysaa marmarka qaar in xitaa waxyaaba uu sameyn rabay uu iska dhaafo naxariistaasi dabacsanaantaasi wanaagaasi marka uu arko sidoo kale waxauu leeyahay dee hooyadii ayaa heshay carruurtaadii si wanaagsan u barbaarin lahayd ee mustaqbalkooda ka fikir lahayd si wanaagsan barbaarintoodii iyo naxariistaasi tusi lahayd ma noqonayso qof iyadu dhinacaasi usii joodaa mar walba waanaas sababta loo raadinayo aan ooga hadlayna maanta naxariistaas iyo dabacsanaantaasi waxaa lagu leeyahay ma jiro nin jecel gabdhow ma jiro nin jecel in xaaskiisu ay noqoto gabar qalafsan oo aanu lahadalkeeda iska ilaalin mar walba lahadalkaada ayaa la iska ilaalinaya waxaa leeyahay maxaa ka dhalan doonaa yuusuf haddii aad la hadasho maanta maxay samayn doontaa way jiraan dabcan way jiraan arrimahaasi sidoo kale waa arrimo aan inta badan la xasuusanin inta badan aan la ogsoonayn laakiin ku hoos duugan Mhm.
ee dabeecadahaasi aanu ka hadlayno waxaana muhiima mar walbo in aad isku fahamtaan ee, qodobadaasi aan ka hadalnay in dhiiranaanta aad isku fahamtaan dabeecadda deegan aad isku fahamtaan in qancidda aad isku fahamtaan oo mar walba aad qanciso in naxariista iyo weliba dabacsanaanta aad isku fahamtaan oo labada qofba qofba qofka kale wuu oga baahan yahay maahan eh, qodobadan aan kasoo hadalnay wax gabadha oo keliya u baahan tahay maahan wax ninka oo keliya u baahan yahay laakiin labadii qof waa bini aadan labadii qof way isla way iskugu dhow yihiin way isla joogaan hal miis ay isla fadhiyaan midba midka kale qodobadaasi waa uu oga baahan yahay waxaana muhiima in mar walba aad u tixgeliso mar walba aad u eegto ee dhegeyste oo aad iska ilaaliso qodobadaasi aanu soo sheegnay kuwana aad muujiso waa tahay mustacab aad baad umahadsantah bal iminka dhegeystayaasha qaadka telefoonada siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal iyadoo weliba qodobka u dambe uu markaasi kalgaceel uu qofka markaasi laga doonayo haddana inuu samaysto ilaan haddana kalgaceel- kalgaceelkii labada qof haddana waxaa laga yaabaa in ay iska bedeli waayaan dabeecadahooda ay- ay dabcan isku qaban waayaan iskuna fahmi waayaan xitaa kalgaceelka macno fara badan ayuu leeyahay waxay markaas raggu caan ku yihiin inay markaasi raadiyaan gabadha markaas galgaceel galgaceel ga- galgaceelka badan ama galgaceelka badan ee mar kasta u muujiso inay soo dhoweyn tahay iyo daryeelka gabadha markaas ay ku dareemayso inay si gaar ah markaas u naxariiso una sii warhayso weliba gabadha markaas inay ee, aaminayso mi- ah, dabcan ahmiyadda markaas muhiim ay siinayso ninkeeda Ah, si- sidoo kalena ninkana ah, gabadha markaas inuu siinaya ahmiyad markaas qaas u ah oo markaas naxariistii doola cadeyntii galgaceelkii maxabadii soo dhoweyntii iyo weliba markaas inay aad iskugu naxariistaan labada qof ma qof qof kale uu ka doonaya galgaceelka waa shay muhiim ah labada qof ay u baahan tahay reerkana markaas xasilooni fara badan iyo iyo reer reer fara badan ay markaas kusii reebi karta dhegeystayaal haddaba arrimahaas ayaan saaka diiradda markaas ku saarnana rag iyo dumarka halkee markaas dabeecadooda iska qabtaan iskuna fahmaan keena markaas tixgelintooda mudan ee ka helitaanka dhinacyada kala duwan ee labada qof markaas ay doonayaan in reerkooda meel meel fog mustaqbal fog uu ku gaaro me- ilaa meel markaas heer sare ee caruurtooda heerka ay k- ay- waxyaalihii markaas ayaga ay soo as-aaseen ama marihii markaas ay duugeen ama ay markaas kasoo shaqeeyeen in ay gurtaan caruurtii ay dhaleen kadib wada shaqeynta labada qof ama reer labada reer- reer ay markaas reerka kuwa ku wada dhisan karaan kuna wadan karaan dhegeysan waana muxabada iyo reereerka iyo dhiirigelinta dabeecadaha labada qof gan- qancinta naxariista iyo dabeecadaha da- dabcan dabeecada wanaagsan iyo sidoo kale galgaceelka badahan ayaa reerka markaas labada qof ay ku dhisan karaan kuna wadi karaan kuna si ballaarin karaan kuna xoojin karaan si markaas mustaqbal reer loo gaaro dhegeystayaal hadda ka hore dabcan haddii gabadha dabcan haddii qofka la qalabsan ay kugu aragto waxaa laga yaabaa gabadha inay kaa dido hadda ka hore gabadh waxay dhahdaa adna wa- adna waad iga aragtay dabcan adna waad iga aragtay cadowgii haweenkay ardumarow miyaan daahay ardumarow miyaan daahay ayaa hadda gor gabar dhahdayo Hadda waxa dabcan xitaa dhegeystayaashu way fahmi karaan adna waad iga aragtay cadowgii haweenka ardumarow miyaan daahay dabcan wuxuu la jeedaa miyaan daahay marka dambena waa- waxay dhahday waa in markaas waalidkayga waxa ay dooraan inaan qaato waa gabadhiis dabcan yaa ha noqon aday gabadhii shalayso ama ninkii in ay- dabcan gabadha ay kaa shalayso haddaba dabcan macno fara badan ay leeyaha- ma- ayay leedahay markay ku leedahay gabadha adna waad iga aragtay hawe- eh, dabcan cadowgii haweenkee adna waad iga aragtay cadowgii haweenkee ad ar ar haweenow dabcan dumarka loo jeedaa ar haweenow miyaad daahay ama miyaan daahay dabcan ama qof yacni deg deg miyaan lagu guursado inaan eh, qof weyn noqdo iyo miyaan ka cararay marka dhibaatada iyo bohlada dhibaatada afka aan la gelayo marka ha noqon in markaas lagaa shilayo laakiin noqo in gabadha ay kugu faanto noqo mid naxariis badan saaxiib eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada tooska ah dhegeystayaasha meel walba joogaan ay naga soo wici karaan barnaamijka si wada jira waxaa u daadinaya yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil arrimaha qoyska oo dhegeystayaasha ugu talgalan qadka telefoonkaad ku jirta waan ku salaamaya soo dhowo walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waaniga salaamay madaxda xalinta waa maanaha soo dhowo halkee joogtaa mandheera haye magacaaga xalin sacdi mandheera su-aaye ka qayb qaada barnaamijka waa tahay gabadhaasi qadka ka baxday inay sii go- goos goosanaysaa arkay waa kasii baxaya xigaa kale qadka telefoonka aada ileen waxaan u baahnaa qof markaas durbo kasii qaadanayo een, fikirkiisa aragtidiisa si dhegeystayaasha qaar aan uga baranay in markaas fikirka aragtida ay kaga hadlayaan laakiin haddii markaas aad- aad- adigoo hoos usii socoto haddaan ku arko iskaga- waan kuusii saacideynaya soo maahan waan kuusii fududeynaya anigana inaan intaa adiga jar lahayd in aniga kuusii jaro yaa muhiim i ah marka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan iyadoo saaka markaas aan ka hadlay ragga iyo weliba dumarka halkay dabeecadooda iska qabtaan iskuna fahmaan keena diixgelinteeda mudan dhegeysta kelitaanka dhinacyada kala duwan ee labada qof ee lamaanaha markaas reerka wada joogaan qadka telefoonkaad ku jirtaa dhegeysta waan ku salaamaya barnaamijkan hala socotaan filaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu haya halkees halkee joogtaa waa tahay xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya star f m halow isagana qadkuu ku raagay waan ka xumaa dib usoo beegsan leeyahay n qadadka telefoonada dhegeystayaasha barnaamijka waxaan ugu talagalnay reerar kuwa reerar kale ayaan ugu talagalnay ma aha ilmaha iskuullada iskuul- iskuulka loo soo xiro guryaha joogaan ma aha laakiin waa inay dhegeystaan laakiin ay waa dhegeystaan muhiim waa muhiim laakiin kuwa ka qayb qaadashada Aha.
waa dad kuwa reer kale sida salaad cabdiraxmaan iyo haaji iyo maxamed cali oo ah, dhanka madoogaasha naga soo waciyay asxaabtii eh, kuwa ba- eh, balaanbala iyo madoogaashii iyo eh, masalaani gaarisa dhexdeeda eh, dhanka lafey eh, Ra- Raxma- eh, raam raaxa eh, dhanka madheere town eh, ojeer eh, Mado- dabcan dhankan markaa imaatana eh, dhanka eh, meerti iyo- ama meru iyo iyo meelaha kala duwan mombasa ee, meelahaas aan ugu talagalay dadka weliba qoysas kale nairobi shiraar oo kale ayaa lagu talagalay ma aha studentka ee guryaha markaasi joogaan qadka telefoonka soo dhowo walaalan ku salaamaya halo star f m halo star f m waa tahay dhegeystayaasi qadka isagana ku jira een, uu ka qayb qaadan lahay hagag Ee, xigayaasha kale qaadka telefoonada sina doona barnaamijkan ay ka qayb qaataan barnaamijka muscab waxaa ugu talagalan dhegeystayaasha ee dadka markaas reerarka leh oo markaas si reerka ku wanaajin lahayn kuna tixgelin lahayn kuna ballaarin lahayeen si ay u noqdaan reerar markaasi kala duwan oo mustaqbalkooda heerar kala duwan ay ka gaaraan qadka telefoonkaad ku jirtaa soo dhow walaal magacaaga alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga xasuusi
yuusuf bakaba wallaha ku barakeeya niyow maaragtay dhallinyarada saa u shaqeynaysa maaragtay aad bay u mahadsan yihiin shukran magacaaga
waa caligenayo dhaab joog caliganey saaxib soo dhowow caliganayow
horta niyahow waxaa layidhi wixii hasha waxaa la dhihi jiray wixii hasha u roon baa nihirta u roon baa layidhi sax wixaasho dhan dhigta u roon
aa Mhm.
waxaa laga wadaa baadiyaha markii barbixi lagu jiro aad iyo aad
geela afar naasood buu leeyahay labaa laga maray hasha maalintii oo laba kelibay nihirta ka nuugi si ee, labadana reerka ay maaragtay u isticmaalaan
aa marka reerkaa keli maahe ge- caawa markii reerka eh, geela uu soo xaroodo labadii oo gaax oo maanta aan la maalin laga maalo aha
hasha maraqa waa loo bedeliyo dhinaca kale naaska kalea laga la- labadii kale maanta ee ka furneed baa laga mari sax
caawa marka nirigta xiskintaas hadda laga maalay midda ku xigto waxay ka ma- waxay ka heli caano badan bay ka heli aha Ma- maanta meeshii naasiya ka marneed caano badan bay ka heli aad iyo aad
marka xanaanadii way isla way la qabtaa hasha keligeed ma noqonine reerkii kelina ma aha nirigtii iyo hashii iyo reerkii way isla nafaqaysteen mhm
marka hasha wixii u roon baa nirigta u roon halkaasay ka imaatay marka waxaa weeyo horta markuu horeysaba oo guurka een, labada qof ay isguursanaya maxay yihiinba meesha taallo mhm
gabadha iyo wiilka reerkii ay iska guursadeen marka hore ilmi islaameed oo lasoo barbaariyey oo wanaag iyo sharafta iyo dhaqanka la baray oo caayda ee foolxumo la tahay oo ceeb ee la tahay oo yaal rabaa horta gabadha inay tahay aad iyo aad
wiilkan inuu sidaa yahaa laga yaabaa mhm
marka labada cunug ee guriga marka ilmaha joogaan gurigaada ay joogaan aabbaha was hooyadaa was wecel wecelale ilmaha hadda ay leeyihiin adigana aa leedahay horta iyagoo ilmihii iyo reerkiiba akhlaaq ee salayn baa gabadhaadi la guursan mhm
marka hadhowta ninka marka laba eray lasoo laabo wecel wecelalay weeye marka meeshaas ayada sharafda sharafta dhicisteeda meeshaas horta ka bilaabanay aad iyo aad
horta waxaan leeyahay waalidiinta waalidiinta culeysyada ugu badan iyo reerka dhaqankiisa oo dhanba waalidka marka hore ilmaha koorinaya halkaasay ku jirtaaye waalidiinta horta ha isaxaan baan leeyahay aad iyo aad
Een, hadda ka hor nin aan la joogay baa maalin waxaan ka maqlay ilmihiisa uu leeyahay hooyadaa wasa kaale kii Hay- yaraa wuxuu yidhi hooyadaa was adiga ma hooyada keli baa lacay
ay
ya ay marka waxaa weeye horta marka u horeysa waalidiinta cilla- cilada waalidiinta xaggooda jirtaa waalidiintaasi soo saxan guurka labada qof ee isguursanayso laba gu- laba qof oo akhlaaqda islaamka ilaaliyay noqoni mar haddii akhlaaqda la ilaaliyana w- qof walba qofka kale inuu ilaaliyo sharaftiisa ilaaliyo oo la kala xishoodo oo xumaanta laga xishoodo oo wejiga wanaagsan laiskula dhaqmee horta yaa aad yaa u badnaani mhm
marka isku dhacaba ma imaanayo isfahanki iyo maxaan ku rahdaa dabeecadda wanaagsan iyo meeshaasay ka imaanaysaa mhm
midda kale een gabdhaha waxaa waayo markii la guursado oy guriga tagaan waxaa weeye gabadha abaabis wax la dhehe leedahay waa la abaabisa waxaa weeye akhlaaqda wanaagsan inaad ku abaabiso intaad ayada maaragtay een wax kale ku mashquulin laheed inaad horta abaabiskeedii iyo wanaaggeedii iyo sharafta guriga aad ku mashquulsho oo wacdigaadii iyo waanadaadii iyo alla kacabsigaada uu aada u badan yahay la rabaa aad baad mahadsantay cali geneyow
marka walaalo waa ku salaamay waa tahay xigaha kale qadka telefoonkaasina ah geneyow mahadsan yahay xiga een, dabcan xeryaha qaxootiga dhadhab naga soo wacay qadka telefoonkaas ku jirta walaalan ku salaamaya soo dhowow
waa dhowaa walaal Een, xaliimo salaad miya
macnaha waa faadama madheerasa faadimo mandheera soo dhow walaale
waa ku dhawaa walaal ka qayb qaada faadimoy
waan dhawaa walaal annaga waqti horaa raadiyaalan haddi waaweynaan hee mhm
dadka hadda jooga waxaan la yaabay intaas oo shan sanaan wada socno toban sanaan wada socno kudhahayaan gowdhi taas hadda kama hadlayna oo socodka kama hadlayna laakiin arrimaha tixgelinta iyo weliba labada qof ha- dabeecadooda halka iska qaban karaan iskuna fahmi karaan hadii hadda wax laga yaabaa qof inaad soo wada joogteen muddo waqti dheer aad isla soo qaadateen waxyaala qaar waxaa jira maanta aad ku fahamtay oona weli aan ku fahmin waxyaala qaar waxaa jirta aad isku fahamteen suma jiraan
ha ha waa Kuwaas- jiraan, kuwaas- waa- kuwaas- waa fiirsan.
kuwaasaan ka hadlaya marka sidee marka qofka uu ku wanaajin karaa maxaana kasoo bixi karaa marka sida gabadha ay sabsa ninkan uusi maxaa hadhow oo qofka uu qo- kaga dhaxli karaa ama carruurta ay kaga dhaxli karaan
waxay ka dhaleen labada qof oo isla joogto markay samir iyo usluub wanaagsan ay iskula joogaan mhm
ilmahana ay ku tarabiyeeyaan oo ilmo fiican baa meesha kasoo bixi kara haye
oo markuu qof xanaaqana qofka kale uusan la xanaaqina uu dulqaas aada iyo aada
marka saasaan dhihi lahaa insha allah mideeda kale soo- arooska hadda u bahalaa maalin kasta aroosaa la dhisaa muddo ka dambana way kala tageen inbaad maqli Maxaa- sababta maxaa keenay
waa magaran waayo waa da-yarta hadda socotay dhalanyada khadkaa soo galaana waa ka warramaan maya maya kuwa ma loogu talgin kuwa maanta anigaa u diidan
laakiin Eh, way mahadsan tahay Aad iyo aad.
walow haddii aan fahmin ee ula jeedo Aha.
kuwa iyagu iminka is shukaansanaya dabcan kuwaasa shukaansana laakiin ilmaha student carruurta eh, waxbarashada ma- ma- saaka ma rabo Eh, istaaqad ku jira si eh, Star saar FM.
femalow
halo waa ku maqlaynaa walaal magacaaga
cabdi
cabdi halkeed joogtaa
gaarisan jooga barnaamijka ma la socotaa
haa maxaaye bal ka qayb qaadan kuma qalne
barnaamijka
dhegeystaha kalean qadka telefoonka siinaa muscabow star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow xalim
waa dhawaay xaliimusal advantage haye
waxaa laga hadlaya umalaynaa xaasaska miyaan okay haddaan la socon xalimo salaad la soco qeybaha dambe hadduu eebaha raalli ka noqdo dhegeystayaal aan soo qabta mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ah oo ka gudbay xalimo salaad mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ah shirkadda isgaarsiinta safaricom ee ku keentay ama ku leedahay fadlan soo xaqiiji du- eh, macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka si ee dhammaan eh, macaamiisha ka doonaysa inay macluumaadkooda xaqiijiyaan si- si loo hubsado in qof waliba lambarkiisa iyo macluumaadkiisa ay isleeyihiin dhegeystayaalna Ah, sidaa awgeed waa dembi inaad soo xaqiijin macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeys waa amar ka soo baxay dowladda waxaa markaas lagaa doonaya inaad si habsami leh oo markaas uga hogaansato si aad uga faa- uga raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waa muhiim ama muhiimadda markaas loo xaqiijinaya ah in mararka qaar laga yaabo in qof dembiile ah ama dembi galo markaas u adeegsado macluumaadka macluumaadkaada waxaa markaas lagaa doonaya inaad la- ka digtoonaato kuwa markaas kugu yara inaad diiwaangeliso eh, telefoonkaaga iska hubi oo iska ilaali dadka noocaasi ah oo dhibaato markaas laga yaabo in hadhow ku keenaan ama ku horseedaan dhegeysa keliya iibso telefoonka dukaamada safaricom wakiilada safaricom balse maan raba ha i- ka ha ka iibsan dadka wareejiya markaas lafta safaricom waayo ma waa dembi markaas in la wareejiyo shirkada safaricom lafaf- laf- lafta kaarka safaricom ay leedahay waxaa markaas lagaaga digaya lagu leeyahay maantaba eh, orod eh, iska ilaali oo markaasi telefoonada la wareejiyo dhibaatay ku kelin fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaada oo maantaba gaar tugaanka safaricom ee kugu dhow si aad telefoonka maanta lagaaga xira dhegeysa waxaa ugu dambeysa shan iyo tobanka bisha soo socoto ee abriil waa bisha afraad abriil ayaa ugu dambaysa dhegeystayaal diiwaangelinta iyo weliba la socodka telefoonkaada bisha shan iyo tob- waa bisha soo socota shan iyo tobankeeda ee abriil maantaba iska huba iska ilaali aan kugu daray dhegeysta shirkadda isgaarsiinta ay airtel waxaa markaas kule war farxad leh ay ku keentay adeega xulliga dheer ee foji airtel hadda waxay markaas sii xujisay adeegyada kala duwan ee foji oo aad ka helayso ismaalada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaas ku siinaya adeega dhegeyso mid fudud si wanaagsan qofka u isticmaali karo haddaad markaas muuqaal ka dawanaysa qaybta youtube-ka maaha mid markaasi kaago mise kaa istaagaya haddaad wax markaas soo dejinayso sidoo kale kuma dhiwayo waayo ma baha mid culeysa dhegeysa maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee telo tagland kugu dhawa ee telo soona qabso lafta ee telo foji xuseen waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada ee tel internetka ee tel oo markaasi foji wax markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaaba fara badan oo markaasi noloshaada kaa kabi kara kaa sixi kara sida inaad markaasi daawato xirfada cusub qaybta youtube-ka sida wax karinta cunad karinta bi- iyo sidoo kale shaakarinta sidoo kale caruurta waxaa markaasi kaga baran karaan qaybta maraajicinta caruura dugsiga qayb marka wash- waqtiyada layliga ama iskuulada lagu sii madara- madaariista iyo sidoo kale du- dugsiga inay halkaasi qur-aan ka baran karaan wax waliba ka baran karaan qaybta markaasi faa'iidada waxaas dhegeystay nasoo wacdaa noo sheegtaa waxaad markaas aad kaga faa'iidaystaa dhegeysta goormaad si wanaagsan aad uga faa'iidaysanaysaa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone-ka oo helqadka wanaagsan ee telefoji dhegeysta warkii ayaa la gaaray tobankii boqorkan maxamed gurey waan isku soo laaban doonaa hadduu ibahra la kano qeybaha dambe dhegeystayaasha aad furs- fursad u siin doonaa meel walbaa naga dhegeysanaysaan idaacadda star f m codka gobolka qeybari ee qeybiga ugu horee barnaamijka qeybiya dhexe ayaad soo maqasheen dhegeystayaal oo markaasi aan uga hadlaynay qodobo dhowra oo aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan haaska iyo weliba ninka markaasi halka dabeecadahoodu iska qabtaan sidoo kalena halka ay mar walba iska fahmaan ee sidoo kale ee midka tixgelinta mudan ayaanu soo eegeynay waxaanu ka soo hadalnay dhiiranaanta sidoo kale dabeecadaha degan oo qofka labada dhinacba laga doonaya in dabeecadahoodu mar walba ay noqdaan mid degan oo caradoodu ay si dhaqsaa noqonin in qofka qanco si gaara xaaska mar walba ay noqoto mid iyadoo ku qanacda waxa ninkeeda uu yahay naxariis iyo weliba dabacsanaan laga doonaya ninka iyo sidoo kale xaaska labaduba iyo kalgaceylka badan ayaanu ka hadlayna dhegeystayaasha ayaanu mar kale doonaynaa inaan dib ugu laabano daqiiqadaha kooban ee noo soo haray si ay barnaamijka qeyb uga soo noqdaan iyaguna ee barnaamijka uga soo qeyb qaataan oo fikradahoodana in ugu soo gudbiyaan iyo waxa ay ku darsanayaan qodobkan maadaama aan ogsoonahay in dhagtii nagu soo hayeen saacadihii lasoo dhaafay sidoo kalena waxyaabo badan halkan ooga baxay dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaa mar kale bar toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada wicitaanada ku jiraan siinaynaa mar kale dhegeystaha qadka ku jira star f m hallow
asalaamu calaykum yuusuf bakadow وعليكم السلام ورحمة
walaal waa caligenaya arrin yar oo maaragtay ummadda soomaaliyeed aan raba inaan uga faa'iideeyo oo hadda waa caligenaya hadda kula soo hadlayayaan rabaa dib yaan ugu soo noqde oo qodobka barnaamijka ku saabsan
ka baxsan marka ummadda soomaaliyeed ee ramadaan kusoo galay walaalo waxaan rabaa culmowdiinka iyo muslimiinta in la gaarsiiyo meelaha ee masaajidada in jawaano la dhigo een, dadkii xoolaha way ka dhammaadeen way bara kaceen way rafaadsan yihiin walaalo waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed nin walba inuu kiilaha bariiska iyo kiilaha safarta iyo saliidda u geeyo marka sifa dadka waxay ku soomaan ee u helaan intaasaan rabaa bulshada soomaaliyeed in lasii gaarsiiyo culmowdiinka waan ku salaamaya waa mahadsanta ganay dhegeystahaasi wuu mahadsan yahay dhegeystaha kale ayaan siinayaa fursadda ee qadka ku jira isna si barnaamijku qeyb uga soo noqdo dhegeystaha kale hallow star f m ka xumahay qadka ayaa ka go-ay dhegeystahaasi isna dib usoo bigsi aan leeyahay dhegeystayaasha kale ayaan doonaya inaan daqiiqadaha inoo harsan wax ka yar lix daqiiqa ayaa inooga dhiman barnaamijka intaasiina dhegeystayaasha kooban iyagu doonaya inay barnaamijka qeyb ka soo noqdaan maadaama aada u tiro badan yihiin dhankaasi wicitaanada xigaha si star f m hallow
Hello, asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة
waa idin salaamo walaalaha qaaliga iyo dhammaan dhegeystayaashu وأنا وكا قدرني
xarimo gaarisa waay هاي سورة وحليمة
waan dhowahay برنامجكا uguda gal haddii aad soo maqashay la socotay
in badan waa la socday walaalo waxaan isku fahmi kara maxay aheeday inay isku dulqaato oo maxay aheeday inta labada dhinacba la is-ixtiraamo oo la kala dambeeyo ma fahamtay waa gartay
oo raggeeda maxay aheeday xaaska ay ka dambeyso ninkeeda ma fahamtay oo ay- maxay aheeday amarkiisa qaadato mar walba ay ka dambeyso hadalkeeda hadalkiisa oo ka hooseeyo mhm
saas ayaa lasoo fahmi karaa maxay aheeday meeshaas ayaana ilmo wanaagsan awood wanaagsan oo maasha allah oo bulshadana wax u tarbe kasoo bixi karaa waa gartay
Ee, marka yuusuf bakad muxuu subaxan waxaan ku maqlahay een, maxay ahayd inta iskaabolada ee barnaamijka lagama rabo gabara beri waxsaar qaad waxay tiri haa
intii gurileega labada gamaaslaysa gabdhood aha markaa yuusuf bagad maanta waxuu leeyahay inta maxaa yeelay igamaasila imaani la rabaa inta gurleylee bas la rabaa imaani waxaas waa gartay adigu eh, marka maxaa halkan ka soo doontay
asagana waxaa un soo wadaa maanta gabar haye
gabar iyo maxaa un soo wadaa buskus uhaade waa gartay waa gartay yuusuf waa dhoola caddaynaya waa qosle
Ah, horta waxaa la- horta waxaa la is- eh, xaliimo horta waxaa la ninkii gabar ku siiyo wuu ku sharfaa lasuma ogid ilan waa qof nool bili aadan haddana uu kugu aaminstay haddana oo- yacni uu kula jeclaado haddana oo wuxuu leeyahay qofkii haddana qofka maan la jeclaa qofkan ba haddana ku aam- ku aamini karaa dad dhan buu la aamini waayey
sax marka waad ku mahadsan tahay gabadhaasi biskutka ay keen Gaba- gabadha waxaa lagu soo wadaa dima taqaantaa gabadha isku magacsiinaya saaxiib waxaa lagu soo wadaa mataqaantaa adi Eh,
ilaa ragga nagu carcarin hadii adigana ha shacbadda aa ku ekaataa lagu talagalay may horta wax taas waan ka heshiin horta waqtigeeda imaanaysa wax walba ma ogtahay
ay waa mahadsan tahay Hort- horta la imo horta Waa tahay. Masaaf.
waxaa soconaa miya yuusuf waa ogahay kolley waxa loo sheege micnaha muhiimaddu meeshaas si loogu joodo fiicna maahan waa maqasho soomaan ninkan hala dejiyaa laleeyahay Ah, ma fahmaysaa marka muxuu baa lagu dijin rabaa fodeedka badanna ha daayo teeda kalene gabar lagu soo wado kolley waa gabar ee, aan ogoleen micnaha l- in la labeeyo in la saddexeeyo in la afreeyo say ku sheegayso Masaawo.
sidee adamaha mar dambe oga hadlan adigana muscow Mhm.
hadda kahor waxaa le ha
hees baa dhihi jirta le, waa- dabcan waxaan moodaya malabkii oo shi- dabcan malabkii waxaan moodaye malabkii shinnida hay iyadana ma oga waxaan moodaya mirihii jannada iyadana ma oga waa garta ma garad haye waxaan ku dhahay waxaan moodaya malabkii shinnada iyadana ma oga waxaan moodaya mirihii jannada iyadana ma oga haye ma fahamta waa garta marka waa la kala baadamaqay halkay ku socotaa marka may waa meesha meesha ku socota ma dhihi karo gabadha lasoo wadaa haraka ammaan buu bilaabay yuusuf dhaqso ya walle waa astara ya ya haraka ammaan baa bilowday miya amaan ma aha Eh.
yani t- tan bal dhegeyso adiga waxaan moodaya miri dabca malabkii shinnida iyadana ma oga Mhm.
de wax walba dee waa in laisku qasmo ficil moogtahay haye marka wa- wa horta aan wada aragno wax laso- dhan- dadka dhan ee soo wadaan Mhm.
aan wada aragno waa inkastoo cadaalad dara ay tahay sidaas maya wa- wa- wa- wixii wixii marada jannaha mirada jannaha kala baxayna
malabkiina malabkiina uu noo dambeyn iska imanaysa shinnida aadaa beeran kartaa Waa garta soo dhow saaxib
yuusuf asalaa calaykum calaykum asalaam waraxma
horta waa idin salaamay idinkii iyo samadayda hadda ka baxdeen mhm
dadaa nasiraa kaafo gabdha ayadaa unbaa adina noo sheegtaan ka dhegeysanay inoogu celi
saliidkii hore nasiraa kaafo gabdha sheekadu micnaha naayaha xaggooda laga sheegayo mhm
haddana taasi way ku qabatay kheyr allaha siiye mhm
marka hadda horta xaaladda hadda dila jira horta ilaahay kheyr hadha waafajiye sax
shalay aan arkaayo bariis buubuur kuleelkaa lagu cunaa labada isku cusubna ninka kuleelkaa lagu cunaa naaga hadda qaar waxaa sila tafiirsanaya inaa arkaayo
kow waxaa loola jeedaa waxaas
micnaha dadka hadda cusub aa sheekadaas youtubeaa soo dhigayahay mhm
marka horta samir waa fiican yahay qofaan samirinin hadee ilmo laskama dhalayo cid lama yeelanaye sax
idinkan sheeko fiicanaad noo furteen anaga adduun waa soo dhaqnay kaatimada allaha noo gaajiye aamin
hadda sheekada waxaa mari haysaa labadii isu cusub mhm
isbubuur kulaalkaa lagu cunaa tii kuu cusubna kulaalka ku cunaa laleeyahay ama marka hadda waa maqlaa gabadha daabkeeda raasimaal ka dhigata awal waxaa la dhihi jiray naagaha guri markay yeestaan mhm diinkooda inay kala xadaan arbax ku gataan waalidkooda dhib qaba waxa ay ka siiyaan oo ninka waxba aan weydiinin sax
kuwaas hadda maba ka fikiraayan xaaladaas haye calimu salaam markii wixii ay qabowaan kulaalkii lagu cuno wixii markii ay qabowaan handhow maxaa la yeeli marka
wallaahi horta waa yaabay anaaba yaabayba mashaakilan qoftaanase maxay ku keentay camal mise kulaalku iska sii soconaya
haa aada umaadsan tahay maama aada umaadsan kulaalka ma socon karo Mm.
wax walba isbedelayaan Maya kulaalku wuu soconaya ma soconayo kulaalka dhan allo umaan
sida yuusuf Eh.
noloshu ma taqaanaa Eh, yeah.
sida hadda si soonka isku bedelayo Mm.
kuleel iyo qabow hadda nairobi sida kuleel u tahay Mhm, marna qabow u tahay ayay noqonaysaa sax marka adigo kuleel haddaa mar walba firinayso Mm.
oo aad leedahay kuleelkaasaa lagu cunaya iyadoo la Mhm.
babin adiga ku taalaa waa tahay aada baad umaadsan tahay muscab walxigaha kale qadka telefoonkaan siinu star f m hallow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal barqa wanaagsan mascad iyo yuusuf iyo macdhegaystayaasha soo dhow ruqiy xuseen
haa maasha allah yuusuf waa usoo wanaagsan aad iyo aad maasha allah kule waxyaalihii laga rabay horta idinka aad iyo aad ugu dhawaajina maasha allah fasaayin fara badan in la gelay juhdi fara badan aad iyo aad maasha allah aad baan in bawaadinaa midda ugu horeysa aad iyo aad midda midda labaad walaalo tixgelinta horta aad iyo aad reerka tixgelinba dee jira walaalo wax qiimo meesha jira malaha maasha allah tixgelinta iyo naxariista iyo maca- macnaha reerkan wuxuu ku dhaqan yahay ugu koobaad maasha allah arrimahaas waaye aad iyo aad marka walaalka kolley maasha allah dadka da-yar inay ku dadaalaan aad bay u haboon dad yar iyo dad weyn waxaa yihiin maasha allah aad noocaas in lagu dadaalo aad bay u badan kolley iskoo fursadda ayaa igu cariiri maasha allah aad baan iin bogoodinay walaal shukran aad maadsantahay qaybagabadeen soo gaarnay barnaamijka mustacabo iyo ogolo inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka oona shirkada safaricom haddaba shan iyo toban maalmood keliya ayaa markaas oo dabcan waxaa leeyahay shan iyo tobanka bisha soo socoto ayaa ugu dambeysa ee shirkada isgaarsiinta safaricom waxay markaas ku leedahay fadlan xaqiijiyo macluumaadka diiwaangelinta teleefoonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka c a ayaa dhammaan macaamiisha ee ka dooneysa inay macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo habsado in qof waliba nambarkiisa iyo macluumaadkiisa ay isleeyihiin waxaan taani loo gol leeyahay in dadka tuugada kuwa burcadka kuwa markaas telefoonada dhacaan looga digaya inay taxadir markaas dadka ay ka qabaan hoos- oo lambarada adiga markaasi aad macluumaadkaad intii laga qaado loo adeegsado mise dembi aan markaas adiga lahayn luqunta lugi fadlan waxaa lagu leeyahay maanta xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaada oo maantaba gaar dukaanka safaricom ee kugu dhow si telefoonkaada lagaaga xirin waa muqti iminkan aad haysta muhiimadda laga lo- loo xaqiijinaya ayaa ah in mararka qaar laga yaabo in qof dembi galo asagoo d- eh, markaas adeegsanaya macluumaadkaada inuu dhibaato adiga mar faraha ku geliy shan iyo tobanka bisha soo socota abriil ayaa ugu dambeysa qof waliba iminkan ha gaaro intii hadhow cariiri fara badan ee qofka eh, zaxmad uu geli lahaa dhegeystayaal war farxad leh shirkada isgaarsiinta airtel ayaa markaas ku keentay adeega xuliga ee airtel foji airtel haatan wuxuu sii xoojiyay adeegyada foji oo ka helaysa magaalada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaas ku siinaya eh, adeega dhegis waa mid markaas fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo haddaad markaas muuqaal ka daawanayso youtube-ka ma ah mid ka goya- kaama istaagayo haddaad sidoo kale qaybta facebook instagram-ka Teleg- telegram-ka iyo maha wax waliba haddaad markaas soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo ma baha mid culays ah xasuusna waxaa markaas lagaa doonaya in la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaamada airtel oo airtel four g aad soo qabsanayso ama sidoo kale aad iska diiwaangelinayso ina- in- internetka airtel four g sidoo kale waxyaala fara badan ayuu kaa caawinaya sida inaad ka daawato xirfada cusub oo ka barato qaybta youtube-ka cun- cunna karista isqurxinta harqaanka iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi kala duwan adig aad danaynayso dhegeyste hadda kormaad ka faideysanaysa waad dhegeyste waa- waxaad ka faideysanaysaa adeega four g waa markaad leedahay telefoon casriya maanta soo iibsa telefoonka smartphone oo ka hel qadka wanaagsan ee airtel dhegeysta dhammaantiin aad barqa wanaagsan ayaynu leenahay gabagabada ayaan soo gaarnay hal dhegeystaan qadka telefoonka siinaya dhegeysta kadibna barnaamijkaan soo afmereynaa dhammaantiin barqa wanaagsan meel walba naga dhegeysanaysaan sidoo qurux badan u dhegeysanaysaan oo la socotaan barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska muscab iyo yuusuf bakat ay si wada jira usoo saareen bal iminkan hal dhegeyste ama laba dhegeyste aan siinayaa intaan markaasi een, cabdishukri aan dhegeystayaasha ugu dumin dhegeystayaal bal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan Eh, buskudka iyo sidoo kale gabadhana waan sugayaa muscabow een, inay gabadha ays- ee la- aysan la soo daahin gabadha inay gabadha aysan la soo daahin Ah.
buskudkii gabadha Ah.
inaysan la soo daahin buu u sheegay gabadhii gaariso joogtay Eh, inaa hilmaamtaan kuu malaynaya ma maa hilmaamin oo meel baan u fadhiyaa haye waa runnin wax loo sheegay waa marka waa- waa dee waa inay ka soo dadaashaa ay soo dheereysaa waa tahay aniga in laisoo mar waay laakiin kolley taa sharci ka yaallaa soo maaha si haddii wanaagsan lagu soo maraa meesha maxaa yaallaa waxaa yeelo carraan ku dareeca
wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal soo dhawo gabagabadaan soo gaarin haye
dadka suglaadin u jira maanta ya
dadka suglaadin xaluude aad iyo aad
horta jidka sanalaana maryaa qori adunbu
jidka damba jidka dambe maxaa la jeedaa jidka san jidka san haa sax qori adunbu broodani jidka sanalaha mari aamiin aamiin
mideeda kale waxaa waaye ragga idlacanta way sula jiraan horta dhibka sax
mideeda kale horta baadiyi markii la joogo magaalo lama joogino xoolaha la qabay oo maarata gabadha markii lasoo guursadaba erga iyo looda iyo geela xagga loo geynayo waxaad arkaysaa afar nin afar naagood oo hal nin isla qabo oo nabad ahoo nimxa oo maaragtay dhib aan qabin oo isla xoolaha isla aroorina oo xoolaha isla dhaaminaa la-aanka jiraa liyo mhm
laakiin markaa midda hadda la guursanaa waxaaba lagu leeyahay ada kalegaan ku qabaayo ada kalegaa waaye maasaan waaye balaayo adigaa horta sheekada bilaabaa mhm
dibada dhankeena mau bilaabno mhm
marka waxaan dhihi lahay laakiin halisa sabro adduunyada waxaa yar waaye ninka boqol joogana waad la joojina oo la isfaajina oo isagaa rafaad raba nin dagaalana maba gaaraayaba sax
marka duniyada dhammaanha lagu dhamaystay asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu muscab gabagabadaan soo gaarin haye hagaag eh, aad bay mahadsan dhegeystayaasha daban ee qaabka wanaagsan ee barnaamijka qeyb uga soo noqdeen oo naga mahadcelinaa barnaamijka qoyska barnaamij aad iyo aad u xiiso badan Eh, he britain dib u kulmi doona dhegeystayaal hadduu ab yiraahdo barnaamijka hogaanka ee arrimaha ama xaaladda dalka ayaanu markaasi berito ku kulmi doonaa jimcaha hadduu ab yiraahdo insha allah yuusuf bakad iyo musax ismaaciil ayaa si wada jira barnaamijka idin daadihinayay waxaad maqli doontaan oo fooda inugu soo haya barnaamijka madasha iyo cabdishukri